بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون سورة الأعراف ayaa kusoo dhex jirnay aayadda boqol sagaashan iyo kow ayuu darsigu ka bilaabanaya waxaa inoo dambeeyey aayadihii laynoogu sheegayay ilaahi subxaana wa tacaala inuu abuuray aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam kadibna naftiisa looga abuuray xawaa si uu ugu xasilo oo isugu degaan markii intaa la sheegay oo goboldhig ahaan laga dhigtay ayaa waxaa la sheegay marka khaladka ay galeen caruurtii aadam ka farcamay oo bini aadamka ah qaar ka mid ah kuwaasoo ilaahay hadduu ilmo wanaagsanna siiyo ballan ku qaaday inay ilaahay u mahad celinayaan ilmihii wanaagsanaa markii la siiyeyna ilahay bay subxaana wa tacaala la wadaajiyeno kuwo kale wax ugu dareen oo kuwo la wadaagay u sameeyeen saasaa inoo dambaysay arrintii baa marka laga hadlaya ilaahay iyo addoommadiisa in wax la ysugu daro oo wax la wadaajiyo waxaa la leeyahay an yushrikuuna miyay wadaajinayaan maa shay miyay alla wax la wadaajinayaan laa yakhluqu aan abuuraynin shay-an waxba aan abuurayn wa hum iyagana yukhlaquuna la abuurayo oo walaa yastatiicuuna aan kari karin lahum ayaga lafahooda nasran hiila aan u kari karin walaa anfusahum ha maydha walaa yastatiicuuna aan kari karin lahum kuwa caabuda iyaga dadka caabuda asnaamtaas laa yastatiicuuna ma kari karaan asnaamtii lahum kuwa iyaga caabuda nasran hiilo uma kari karaan walaa anfusahum walaa yansuruuna ma hiilin karaanoo ma hiiliyaan anfusahum nafafyaalkoodana uma hiilin karaan ayaga laftooduna waxba ma qabsan karaan way macana asnaamtana ilaahay wax ugu darayaan oo ubadkii iyo carruurtii ilaahay siiyey ay la wadaajinayaan waa waxaan waxba abuuri karin maa laa yakhluqu shay-an waxba ma abuuri karaan bal iyagaaba la abuurayba ayaga laftoodu ilahay abuuray subxana wa tacala waxay abuuraan iskaba dhaaf taasi waa dhanka dhanka kale kuwan caabudaya hiilo iyo lib ma siin karaan ayaga la caabudaya asnaamta laftooduna waxba ma qabsan karaanoo yani lib isuma hayaan yani waxa weeye guul iyo lib iyaguna isuma hayaan mar haddayna iyagu isu hayninna kuwa caabudayana uma awoodi karaan waxa noocaas oo kale ad ilahay wax ugu daraysaan ood wadaajinaysa ood ilahaya ka dhiganaysa saasaa la leeyahy macnaha ayib macnaha rabbi subxana wa tacala meelo badan buu macnaha ku cadiyey arrintaa yaa ayuha nnaasu duriba mathalun fastamicuu lahu bal dhegaysta la yidhi ilahay mathel iyo tusaaluu samaynaya kuwa aada caabudaysaani awood ma laha awood inaysan lahayn waxaa lagu muujiyey haddii yacni ma abuuri karaan xataa daksi wax le-eg ma abuuri karaan daksi ma abuuri karan wax kale iska dhaaf hadduu daksigaasi kala cararo waxay haysteenna kama soo dhigan karaan ilaan waxbay marmarin jireenoo sanamkaa wax iskale bay dhihi jireen daksi makhluuqaadka waa xasharaadkaa yarkaa wey cayayaankaa yarkaa wey hadduu sanamka wax kala cararo kama dhacsan karo daksi wax le-egna ma abuuri karo dacufa aalib wlmaluub waxa saasaad wax ka raadinaysaan ood ilahay wax la wadaajinaysaan subxana wa tacala saas way macnaha waxba ma qabsan karaan ayushrikuuna miyay la wadaajinayaan alle oo ma waxbay ugu darayaan maa shay laa yakhluqu aan abuuraynin shay-an waxba aan abuuri karin waxba ma abuuri karo wa hum iyaga yukhlaquuna la abuuro iyagaaba la abuurayaaba walxaal hum iyaga yukhlaquuna la abuuray iyagiina waa yani iyaguna wax ma abuuri karaan isla markaa iyagiibaaba la abuuray walaa yastatiicuuna aan awoodi karaynin lahum iyaga aan u awoodi karayn waa kuwa caabude nasran hiile aan u awoodi karan waxba kama dhicin karaan cadow ugama hiilin karaan dhibaato ugama hiilin karaan waxba hiile uma hayaan walaa yansuruuna aan hiilin karin anfusahum nafafyaalkoodana aan u hiilinayn iska dhaaf cid kale isaga sanamkay meesha yaalla haddii lagu yimaado oo in wax la yeelo laysku dayo waxba iskama celin karo naftiisa waxba kama dhicin karo waxaasaad ilahay subxana wa tacala garab dhigaysaano aad ku garab wadaan baa laleeyahy maanaha saas ayib sidii nabiyullaahi ibraahimba calayhi salaam qisadiisaan ugu tegi doona asnaamtii waa ka yani burburiyey fajacalahum judaadan ilaa kabiiran lahum koodii ugu weynaa mooye intii kaleo dhan buu riiqay war maxaad la hadli laadiin buu leeyay war maad hadashaan maxaa afka idin haye waxba ma qabsan karaan xataa ninkaa usoo qastay ee seefta la dhacay ee burburinaya yaac iskama dhihi karaan waxaasaad ilaahay subxaana wa tacaala aad ku garab wadaan waxa uu soo guriyey ibnu kathiir caleyh raxmatullah qiso cajiib ah qiso aada u cajiib badan mucaad ibnu jabal iyo mucaad ibnu camr ibnu jamuux labadaa nin oo saxaabada ka mid ah baa waxaa jiray yani mucaad ibnu camr ibnu jamuux aabihii camr ibnu jamuux baa wuxuu lahaan jiray sanam sanam buu lahaa sanamkiibay marka intay u yimaadeen ayagoo laba nin oo dhallinyaro ah baa waxay sameeyeen xaar intay marmariyeen bay madaxa u foorariyeen markaasay iskaga tageen camr ibnu jamuux wuxuu u yimid ilaahiisiio inta xaar la marmariyey haddana madaxa u fooraro oo madaxa u yaalla cajiib wuu toosiyey oo wuu dhaqdhaqay oo cadar buu mariyey oo wuu hagaajiyey oo wuu istaajiyey maalintii dambaa intay usoo dabamareen ba waxay sameeyeen ey bakti ah iyo isagii intay isku lamaaniyeen oo isku xidheen bay ceel ka laalaadiyeen sanamkii hadduu yimaadaba waa waayo meesha ceel yani ku yaallay buu fiiriyo mise isagii eyba intay isku xidhan yihin bakti ah buu meesha ka laalaada markaasuu wuxuu yidhi walle haddaad ilaah quman tahay inaan ey baktiga lagaa laalaadiyeen buui wuu ka tegey sidii buu kaga dhaqaaqay oo wuu islaamay marka waa saas bini aadamka caqligiisa ma fikraay waxaan kadaata isagiiba aan waxba iska dhicin karin waxba qabsan karaynin yaan ilaahay wax ugu daraya wax la wadaajinaya wax la yaab la wa saas way macana waxba ma qabsan karaan walaa anfusahum yansuruun wain tadcuuhum ila alhudaa laa yattabicuukum sawaaءun calaykum adacawtumuuhum am antum saamituun wain tadcuuhum haddaad u yeedhaan asnaamta ila alhudaa hanuunin haddaad ugu yeedhaan inay idin hanuuniyaan haddaad ugu yeedhaan laa yattabicuukum idinma raacayaan sawaaun waxaa jin ah oo siman calaykum dushiinna waxaa ku siman adacawtumuuhum u yeedheena tuugteena am amase antum idinku saamituuna kuwa aamusan yani ahaateena ama ka aamusa ama u yeedha way simanta ina aladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaani min duuni illahi alla sokadii kuwaad u yeedhanaysaani cibaadun waa addoommo oo amhaalukum idinkoo kale a ee fadcuuhum balbarya oo u yeedha falyastajiibuu ha idin ajiibeen lakum idinkaa ha idin ajiibeen in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegay alahum ma waxaa u sugnaaday arjulun ma lugaa u sugnaaday asnaamta oo yamshuuna ay ku socdaan biha iyada am amase lahum asnaamta ma waxaa u sugnaaday aydin gacmo oo yabdishuuna ay qabtaan bihaa gacmaha ay wax ku qabtaan am amase lahum ayagama waxaa u sugnaaday acyunun indho kuwaasoo yubsiruuna ay wax ku arkaan biha iyada am amase lahum waxaa u sugnaaday asnaamta aadaanun dhago oo yasmacuuna ay wax ku maqlaan biha iyada qul waxaad tidhahdaa nebiyow udcuu u yeedha shurakaa'akum ilaahyadin kuwa wax idinla wadaaga kuwaad alla wax la wadaajiseenee ilaahyada ka dhigateen u yeedha uma kadibna kiiduuni idhagra oo falaa tundiruuni ha ii sugina ha ii kaadinina wax yar waxa weeye haddaad u yeedhaan asnaamta haddaad u yeedhaan ood hanuun ugu yeedhaan laba macnoba waas waa way sheegaan mufasiriintu halkaa waa mide haddaad ugu yeedhataan inay idin hanuuniyaan oo tidhaahdaan warna gacan qabto oo na hanuuniya waanu nuunsannahay idin raaci maayaan ama ma ahee ayaga laftooda haddaad u yeedhaan ood hanuun ugu yeedhaan oo tidhaahdaan warkaalaya wanaaggan qaata oo hanuun ugu baaqdaan idinma soo raacayaan saas way maanaa ama ayagii baa loo yeedhayaa oo hanuunka lala rabaa ama ayagii baa laga codsanaya inay hanuuniyaan kuwii caabudi jira labadaa middaa doonto dheh idin raaci maayaan ayib waxaa siman marka oo isku mid ah haddaad u yeedhataan iyo haddaad aamustaan ood shib ka dhahdaan waa isku mid bal dhagax meeshaa yaalla maantao dhan haddaad ku qaylido ood ku dhawaaqdo iyo haddaad shib tidhaahdo soo natiijadu isku mid un ma natiijadu waa isku mid saas way macana waa isku midoo way siman tahay ama u yeedha ama ka aamusa maxaa yeelay kuwa aad u yeedhanaysaani waa addoommo idinkoo kala waa addoommo idinkoo kala hadday wax qaban karaan bal intaad u yeedhataan haydin ajiibeen oo haydin yeeleen waxa qabteen waa kaas abaarahan kaata naga qaadan oo ha qaaden caruurna siiya dhaw ha ydin siiyeen caafimaadkeena dhaw haydin ha keeneen bal wakaas intaad u yeedhataa waxay bixiyaan iskaba dhaafe hebeloog intaad tidhaahdo hee keliya ha ku yidhah falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin nin aad kaba la'dahayba hee keliya karila hee hee keliyuu karilay ma kula tahay ka badan inuu kuu qabani waxba kuu qaban maayo maba yani maqalkii horeba aawe maqalkii horeba kumaba maqlayaba hadduu ku maqlana awooddu wax ku qaban lahaa male waa addoommo idinkoo kalea bal idinkaaba dhaamaa la yidhi inaad idinku dhaantaan idinkan caabudayaaba dhaamo inaad dhaantaan waxaad ku garani luga ay ku socdaan ma leeyihi maya gacmo ay wax ku qabtaan ma leeyihi maya indha ay wax ku arkaan miyay leeyihi maya dhaga ay wax ku maqlaan ma leeyihi maya hadee idinku intaa waad leedihi soo idinkuma dhaantaan marka wax aad dhaantaanood idinkuba ka fiicantihiin baad wax u raadsanaysaan ood yani sad bidaysaanoo inay wax idiin qabtaad aad doonaysaan bal caqliga bini aadamku suu u foorarsaday fiiri siduu yani waxa u foorarsaday iyo meeshuu aaday fiiri wax adigiiba aad samaynayso ood gacantaada ku samaynayso markaad doontana aad burburinayso markii la halleeyana aad hagaajinayso adigii aad dhaqdhaqaysood wadwadaysood raraysood marna soo dejinayso waxaas idinkuba aad dhaantaan baa waxaad u raadsanaysaan baa laleey saas way maana halkaa markay marayso baa waxay yidhahdeen maxamedow haddaad dayni weydo ilaahyadanadan ilaahyadanadan haddaad faraha ka qaadi weydo macnaheedu waxa weeye burhaantoodaa ku jiiri bay dhehen ilaahyadan haddaad faraha ka qaadi weydo waxa kugu dhac waad ogaan doontaa taas jawaab waxaa u ah qul idcuu shurakaa'akum uma kiiduunii falaa tundiruun ilaahyadiinoo dhan intaad u yeedhataan igu dira idhagroo ishirqoola hayna ii sugina bal inaad wax qaban kartaan aan aragni ilaahyaay kugu cabsiinaya alaysa allahu bikaafin cabdahu wayukhawifuunaka biladiina min duunih waxana iyagu wax moodahayaan bay kugu cabsigelinoo kugu kuuqinayaan ee ilaahay soo addoonkiisa kuma filla marka bal u yeedho oo idhagra oo ishirqoola oo waxba ha la hadhina hana ii sugina bal inaa wax qaban karaan ad aragteen manaa saas weya wain tadcuuhum haddaad u yeedhataan in tadcuuhum haddaad u yeedhaan asnaamtii ila alhudaa hanuunin haddaad ugu yeedhaan inay idin hanuuniyaan ama iyaguba hanuunaan laa yatabicuukum idin raaci maayaanoo muraadkiin iyo qasadkaad wadataan idin raaci maayaan sawaaun waxaa siman calaykum dushiinna waxaa ku siman adacawtumuuhum tuugteena am amase antum idinku saamituuna kuwa aamusan ahaydeena war wanaadkan weligii hadduu wax qaban karo wakaas wixiisii rag baa qaybsaday ha ka ceshan anigu waxba yuusan qaban lakin wixiisaa cesho nin wixiisiiba dhacsan waayey adiga muxuu kugu beerinay bilahi calayk muxuu kuu qaban karaa waxba kuuma qaban karo taasoo kale way macana waa cibaadun amhaalukum addoommo idinkoo kala a weeye waxbana maamulka ilahay kuma laha subxana wa tacala saas way macana ee fadcuuhum balbarya oo falyastajiibuu ha idin yeeleen ha idin ajiibeen lakum idin in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegay allahuma waxaa u sugnaaday tan waxaa lagu muujinaya idinkaaba dhaamaba allahuma waxaa u sugnaaday arjulun luga miyaa u sugnaaday oo yamshuuna ay ku socdaan biha iyada am amase lahuma waxaa u sugnaaday aydin gacmo oo yabdishuuna ay ku qabtaan biha iyada wax ku qabtaan am amase lahuma waxaa u sugnaaday acyunun indhaa u sugnaaday indhahaasoo yubsiruuna ay wax ku arkaan biha iyada am amase lahuma waxaa u sugnaaday aadaanun dhago oo yasmacuuna ay wax ku maqlaan biha iyad intaa maleeyi male intaa midna male idinkii lahaa idinku waa ledi idinkii lahaayee dhaamay baa wax u raadsanay qul waxaad tidhahdaa nebiga udcuu u yeedha shurakaa'akum oo macnaha waxa weeye hiillo weydiista wey u yeedhadani waxaa laga wadaa hiillo intaad weydiisataan aniga igu dira ha iigu hanjabine igu dira qul waxaad tidhahdaa udcuu u yeedha shurakaa'akum u yeedha kuwa wax idinla wadaaga ilaahay aad wax la wadaajiseen ilaahyadiinna u yeedha oo aniga igu dira uma kadibna kiiduuni idhagra oo ishirqoola oo falaa tundiruuni ha ii sugina waxba ha ii kaadinina waxbana ha iskula adhine waxaad doonta sameeya waxaad samayn kartaa oo nebi maxamedow yaad isku hadlaynaysaa keligaa baa tahay waa su-aal nimankan yani odayaasha iyo madaxdan iyo bulshadan iyo asnaamtooda iyo markaad leedahay kulligiin kulma waxba hela hadhina yaad isku hadlaynaysa waata inna waliyii aniga arrinkayga ka gacanta ku hayaay allahu alla wey alladii kaasoo nazala dejiyey alkitaaba kitaabka deji wa huwa isaga ayaa yatawallaa tawalliya alsaalixiina saalixiinta arrintoodana isagaa tawalliya waaladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan min duunihi alla sokadiisa kuwaad baryaysaan ood u yeedhanaysaani laa yastatiicuuna ma kari karaan nasrakum hiiladiina walaa anfusahum nafyaalkoodana yansuruuna kuwa u hiilin kara maaha wain tadcuuhum haddaad u yeedhaan ila lhudaa hanuunin haddaad ugu yeedhaanna laa yasmacuu maba maqlayaan wa taraahum waxaad arkaysaa yanduruuna ayagoo fiirinaya ilayka adiga ku soo fiirinaya walxaal hum iyagu laa yubsiruuna ayna waxba arkayn sidaas weeye macnaha nebigu sal lay wasalam wuxuu ku tiirsan yahay allah subxana wa tacaala ilaahay baa igu filan oon tala saaranaya oon ku xidhna arrinkaygana gacanta ku haya ilaahay mar haddaan ku xidhnahayna sanam iyo dhagax meesha la taagtaagay ka cabsan maayo saas maana nin ilaahay ku xidhan cid kale kama cabsan oo rabbi yani waxa weeye ku kalsoon oo talada u dhiibtay oo si dhab ah u rumaysani sanam iyo dhagax iyo wadaad qabri ku jira iyo awliyo duusha doona kama cabsanayo waxbaa lagugu salidiy waxbaa lagugu sii dayn iyo adigoo dhan baa lagu kala fiiqi iyo caruurtaa lagaa geliyo xaaskaa lagaa geliyo gurigaa lagaa kala tuuri warkaasi war jira maaha ilahay ma ku xidhanta ilahay haddaad ku xidhanta ninaa ka cabsan saas mal haddaadan ilaahay ku xidhnayn mudutuul kasta waad ka cabsan mudutuul xataa waxaan waxba ahayn waad ka baq laakiin rabbiga haddaad ku xidhan tahay ina waliya allahu aladii nazla kitaab saas waa u tegi doonaa ambiyada sida nabiyulahi huud iyo keyrkiiba markii sidaasoo kale loogu hanjabo oo yidhaahdaan ilaahiyadanadaa dhib ku gaadhsiin doona ilahay baan anagu ku xidhnahay waxaad doontaan soo daayuu leey saas ruuxa muminkaa saasa la doonaya quwad kaleeta uu ka cabsan ma jirto quwad gaalna ka cabsan maayo mid wahmiyo waxba ka jirna ka cabsan maayo ilahay buu ku xidhaya subxana wa tacala allaha malakuutka iska leh oo maamula kaasaan ku xidhnay mu'min saalixiinta iyo dadka wan wanaagsanna ilaahay isagaa arrintooda gacanta ku hay hadday horreeyeen iyo hadday dambeeyaanba saalixiinta arrinkooda ilahay baa gacanta ku hay mar hadduu ilaahay gacanta ku hayana ilahay subxana wa tacala sida maslaxadiiyo danta ugu jirto yuu rabbi ku maamulaya kuwan aad baryaysaan aad caabudaysaan alla sokadiisa idinma hiilin karaan ayaga naftoodana uma hiilin karaan waa tii hore o kale lamidta tii hore waxay ahayd yani waxa weeyaan tii hore waxay ahayd laa yastatiicuuna lahum nasrahum haddana nasrakum baa layidhi idinka laydinla hadlayo hiiladiina ma awoodaan iyaguna isuma hiilin karaan haddaad ugu yeedhaan hanuunka oo kaalayana hanuuniya aad dhahdaan ama kaalaya idinkuba hanuuna aad tidhaahdaanna idinma maqlayaan tii horena maxay ahayd laa yattabicuukum idinma raacayaan tanna idinmaba maqlayaan way tanaa kasii xeel dheer idinmaba maqlayaan saas way macnaha yani waxay la mid tahay in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum haddaad u yeedhaan dhawaaqiinna maba maqlayaan hadday maqlaanna waxba kama qaban karaan hadday maqli lahayn xataa waxay wax ka qaban karaan ma laakiin waxaaba taa ka horaysaba idinmaba maqlayan ciidan ku maqlin muxuuba qabanba macnaha saas waxaa la yidhi markaa kadib wataraahum yanduruuna ilayka wahum laa yubsiruun waxaad arkaysaa ayagoo ku fiirinaya waad arkaysaa iyagoo ku fiirinaya lakiin waxba arkayn waxba ma arkaan macnaha asnaamtooda sidii makhluuq oo kale u samaynayaan sida waxay u samaynayaan nafleyd oo kaleeto markaasay indho u samaynayaan oo dhago u samaynayan waa sanamkii sanamkii indho buurbuuran buu leey markuu hor taagan tahay waxaad moodaysaa inuu inuu ku arko maxaa yeele indho sawiray u sameeyeen wa taraahum yanduruuna ilayka way ku fiirinayaan wahum laa yubsiruun lakin waxba ma arkaan ya waa sanamka hadda maarata meelaha guryaha yaalyaalo kale soomada indhuu leeyahy qaarkood markuu saa kuusoo firinay waxaad leeyahy malaha wuba ku arkaa baad tileed sooma haddana maca dalika xaqiiqadu waxa wey wahum laa yubsiruun waxba ma arkaan saasay aayaddu ka hadlaysa waa dhagax uun indha loo qoray oo loo sameeyey lakin waxba ma arka inuu ku fiirinaya lakin waad moodi wey macana saas weya ina welihii aniga weligay arrintayda cidda gacanta ku haysa een tala saarani allahu alla wey alladii kaasoo nazla dadejiyey alkitaaba kitaabka soo dejiyey waa qur-aanki wa huwa isaga ayaa yatawallaa tawaliya oo gacanta ku qabta arrimahooda asaalixiina saalixiinta isagaa tawaliyo rabbi baa u hiiliya subxaana wa tacaala waladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan min duunihi alla sokadiisa laa yastatiicuuna ma kari karaan nasrakum hiiladiinna ma kari karaan inay idin hiiliyaan walaa anfusahum nafafyaalkoodana yansuruuna kuwa u hiilin kara maaha naftoodana uma hiiliyaanoo awood ay ugu hiiliyaan male wain tadcuuhum haddaad u yeedhaan ilalhudaa hanuunin haddaad ugu yeedhaan inay idin hanuuniyaan laa yasmacuu ma maqlayaanba hadalkiin iyo dhawaaqin wa taraahum waad arkaysaa yanduruuna ayagoo ku fiirinaya asnaamtii ilayka xaggaaga iyagoo kusoo fiirinaya walxaal hum iyagu laa yubsiruuna ayna waxba arkayn hud ilcafwa wamur bilcurfi waacrid can ljaahiliin hud qaad alcafwa cafiga qaado baa li nabiga sal lay waslam wamur amar bilcurfi wanaaga samahana amar oo dadka far wa acrid jeeso can iljaahiliina jaahiliintana iskaga jeeso waima yanzaganaka haddii uu ku waswaasiyo min ashayaani shaydaanka xaggiisa nasqun mid wax waswaasinay hadduu ku fasaadiyo oo uu ku diro fastacid magangal billaahi ilaahay magangal maxaa yeelay inahu isaga ayaa samiicun midka maqalka badana baryadiina caliimun oo axwaashiinana ogaanshaha badan khud ilcafwa aayadani rasuulka sal lay slam baa waxaa lagu leeyahy cafiga qaado waxaa laga wadaa laba macnoba waa suurtagal in laga wado fudaydka qaado alcafwu huwa sahlu waa la dhihi karaa oo dadka fudaydkula dhaqan arrimahooda waxba ha isku kalifin hoosna waxba ha usii baarbaarin fudaydkaas qaado oo dadka fudaydka kula dhaqan mucaamalada dadkii adiga idin dhex maraysa fudayd ha ku dhisnaato ama mehe waxaad tidhahdaa khudil cafwa cafigii baa laga wadaayo waxay soo degaysaa aayaddu xilligii nebigu maka joogay marka gaalada dhibka kaa soo gaaraya ha ka ficil la qaadanina iska cafi dadka dhibka ay ku gaadhsiinayaan iska cafi isaga dulqaado wamur bilcurfi wanaaggana far oo shayga shareecadu wanaaggiisa ay sheegtay oo wanaaggiisa la yaqaano kaana dadka far daacadoo dhan baa soo gelaysa tawxiidkii baa soo gelay faraa'iddii iyo waajibaadkii diintaa soo gelaya wanaaggana dadka far baa lay nabiga sal lay slam jaahiliintana iskaga jeeso jaahiliinta waxaa laga wadaa waa dadka yacni caqliga fudud ama meehe dadka xumaanta kugula kacaya iskaga jeeso saas macana hala qabsanin hala ficiltamin hala caytamin maxaa yeelay haddaad nin jaahilahoo yacni ama caqli fudud ama kugu gardaroodayba haddaad la ficiltanto isagii oo kalaad noqoni waxba hala murmin hala murmin hala la qabsani ka dhaqaaq maxaa yeelay jawaabta uu leeyahay waa inaad iskaga dhaqaaqo haddaan laakiin ninkii tacbaanka ahaayee yani waxa weeyaan aan dadnimada rumayn intuu jidka kugu qabsado aad la ficiltantood la dagaalanto adigii sharafta lahaa soo sharaftaadii baabii mayso wacrid can ljaahiliin jaahiliinta noocaasoo kale iskaga jees waxba ha ka soo qaadi way mana saas weyaan walaqad amuru cala laimi yasubunii ninka shaacirka ah nin xun oy caayayaan soo marayaan markaasaa waxaan leeyahay buu i ima uqseeyo cid ninkuu caayayo aniga ma bahab jawaabtiisu waa saas anigaba iima jeedid wey mana iska badhaaf dan haka gelin mana wa acrid can ljaahiliin waxaa kaloo soo gelaya dadka xataa muslimba ha ahaadee dadka xumaanta kugu samaynaya kugu khaldamaya ha ka ficil la qaadanin oo ha ka goosanin iska cafi saana waa suurtagal kadib markii taa layidhi bini aadamka khaladka kaaga yimaada daawadiisu waxa weeyaan inaad u dulqaadidood cafido waa bini aadam hadduu yahay laakiin xadgudubka kaaga imaanaya shaydaanka shaydaanka xadgudubka isaga kaaga imaanaya isagu sasab iyo dulqaadasho midna ma lehe waimaa yanzaqanaka min ashayطaani nasqun fastacid billahi isaga ilaahay ka magan gal oo dagaal adag la gal aayadani waxay ka mid tahay saddex aayadood waxaa saddex meelood bay sidan oo kale kusoo aroortay oo laysdaba dhigayo khalad hadduu bini aadam kugu sameeyo u sabiroo u dulqaado shaydaan xaggiisa hadduu kaaga yimaadana ilaahay ku cararoo magan gal isaga mujaamala male yani sasabidna male u dulqaadashana male shaydaan maxaa yeelay halaagaabu ka shaqaynaya ma wax kalu ka shaqaynaya isaga marka ilaahay magangeliyadiisa ku carar bini aadamka laakiin khalad hadduu kaaga yimaado u dulqaado oo ixsaan iyo samafal u samee kii kugu khaldamay isaga laftiisa u samafal maxaa yeelay yani waxa weeye markaa waxaa ka dhalanaysa isaga laftiisa inuu isla yaabo bini aadamku intooda waxoogaa karaamadu ku dambayso haddii uu ruuxii uu kugu khaldamay aada wanaag u samayso wuu isla yaabaya faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim markaa wuxuuba isu bedelaya saaxiibkaabuuba noqon isagii baa isla yaabaya oo soo noqonaya oo ku jeclaanaya oo waa isbedelaya laakiin shaydaanku taa ma isku bedelaa maya isaga xaaladiisu waa dagaal ilahay inaad u cararta wey maana saas weeyaan aayadan iyo aayad kaloo ku imaan doonta fi suurati lmu'minuun iyo mid kaloo ku imaanta suuratu fusilat saddexdaa meelood bay qur-aanka kaga soo arooray oo bini aadamka khaladkiisana la leeyahay ha loo dulqaato shaydaanka xadgudubkiisana leeyahay ilahay ha looga cararo saas mana wain wuxuu yihi rabbi subxaana wa tacala khud qaado alcafwa cafiga qaado wamur amar bilcurfi wanaaggana amar shayga wanaaggiisa la yaqaanana amar oo daacada ilaahay wa acrid jeedsa nebiyo cani ljaahiliina jaahiliinta iskaga jeeso kuwa xadgudubka la imaanaya ama gaala ha noqdeen ama kuwa kala ha noqdeen ka jeedso waimaa yanzaqanaka nasqiga asalkiisa waxa la yidhahda neefka xoolaha markaad kaxaynayso xoolaha marka la kaxaynayo oo neefka waxoogaa socodka gaabiyo ushaa lagu gujiyaa usha ayaa meelahan meelahan macnaha waxa weeye goljilicda baa usha saa looga gujiya si uu macnaha waxa u dhaqaa nasqiga asalkiisa kaasaa la dhaha gujintaasaa la dhaha waxaana laga wadaa hadduu ku fasaadiyo ama ku waswaasiyo shaydaan oo uu kugu xambaaro isku dayo inuu xumaan kugu xambaaro xumaantu kugu xambaari karo waxaa ka mid a maalan cafiga qaadaa hadda lagu yidhi cafigiibuu kuu diiday jaahilka iskaga jeesaa lagu yidhi ha ka jeesanina wuxuu la caraatan buu ku leeyahy la caraatan oo la caytan oo la ficiltan buu ku leeyahy hadduu shaydaan waswaaskiisa isku dayo ilahay ka magan karo waimaa yanzaqannaka hadduu ku waswaasiyo o ku fasaadiyo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nasqun mid wax waswaasinayo o fasaadinaya fastacid magan gal billaahi ilahay magan gal maxaa yeelay inahu alle samiicun midkii maqal badan weeye ducadiinna iyo magangelyadiinu maqlaya caliimun midkii cilmi badan weeye xaaladihiinana ilahay subxana wa tacaala yani waa ogaansho badan yahay marka ilahay magangelyadaasa isaga lagaga xirsi xidhaa xirsi xidhkiisu waa inaad ilahay magan gasho subxana wa tacala nabiga sal lla lay slam ayaa wuxuu arkay laba nin oo caytamaya laba nin oo caratamay oo mid ka midu aad intuu u xanaaqsan yahay yani ay xididadii dhuuntu ay kaceen markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam waxaan ogahay kelima hadduu yidhaahdo waxa hayo oo dhan ka degi lahaa acuudu billahi min ashayaan rajiim ninkii baa loo tago waxa la yidhi war sidaa dhe war nabigu saasuu leeyahay saad markaasuu yidhi abiya junuun war waxaad sheegaysaa maata miyaa waan lahay acuudu billahi min ashayaan rajiim dheh maxay tahy ma nin waalan baa leh saasuu leeyahy hadda lafteeda waa saas mid yani aada u xanaaqsan hadaad war shaydaanka iska naar war miyaa waalanahay buu ku leeyahy war ma waalida shaydaan baa ku watay acuudu billahi dhe saas haddaad ilaahay magan gasho ood rabbi subxaana wa tacaala isu dhiibto shaydanka ilahi waa kaa qaban ilaa caradu shaydaan bay ka timid hadduu shaydaanku acuudu billahi haddaad kugu day weydo weysayso haddaad taagan tahay fadhiiso haddaad fadhido seexo si yani waxa weye caradani kaaga baabaado maxaa yeelay carada wuxuu doonayaa intuu garaadkaagi iyo garashadaadii uu daboolo inuu balaayo ku geliyo dil inaad samayso yani in afkaaga wax ka soo baxaan oo xumaan iyo dembi ah wuxuu doonaya inuu kaa shaqaysto saas way maana fastacid billah inahu samiicun caliim ina aladiina itaqw ida masahum taa'ifun min ashayطaani tadakaruu faida hum mubsiruun ina aladiina kuwa itaqw cabsado oo rabbi ka cabsadaayay idaa goortii masahum uu taabto daa'ifun ku wareega oo min ashayطaani shaydaan ah tadakaruu way xusuustaan oo faidaa markaaba hum iyagu mubsiruuna waa kuwa arkaya wa ikhwaanuhum walaaladood ikhwaanuhum walaaladood oo insiga ah wakhwaanuhum damiirkeedu wuxuu noqonaya shayaaiinta shayaadiinta walaaladood oo insigii ah insigii raacsanaa iyaga yamuduuna shayaadiintiibaa siyaadinaya hum walaalahoodii insiga ahaa waxay u siyaadinayaan fil ghayi habowsanaantii iyo baadinimada dhexdeeday u siyaadinayaan uma kadibna laa yuqsiruuna ma gaabinayaan ma gaabinayaanoo xumaantii ka gaabin maayaane way kusii fogaanayaan way macnaha dadku waa laba qaar ilaahay bay ka cabsadaan oo rabbi bay iska jiraan cabsi ilahay baa qalbigooda ku jirta kuwaasi markii mid wareego oo shaydaana markuu taabto oo uu ku taabto matalan inuu ka cadhaysiiyo uu ku taabto matalan inuu matalan galo oo suuxiyo uu ku taabto inuu dembi damacsiiyo oo qalbigiisa dembiga jacaylkiisa geliyo uu ku taabto dembigiiba inuu ku rido shaydaan hadduu ruuxa ilaahay ka cabsado uu ku taabto ou taabtahay markaaba way isxusuustaan dadkaas fa idaa hum mubsiruuna markaa way arkayaan saas mana waxay isgartaan markiiba inuu shaydaan usoo dhuuntay markaasay ku baraarugaan xaaladda halista ah markaa kadibna way ka noqdaan saas way maanaa kuwo kale iyaga jira oo shaydaanka walaalo la-ah walaalahood weeyaan baa layihi shayaadiintay walaala yihin say walaala ku yihin iyagay raacsan yihin ayagay raacsan yihiinoo jidkoodii bay hayaan kuwa noocaasa shayaadiintaa u siyaadinaysa baadinimada dhexdeeday u siyaadinaysa kadibna ka gaabin maayaan ama shayaadiintii baan ka gaabinaynin mumintooda oo waqti walba ku mashquulsan ama ayaga laftoodii markii baadinimada dhexdeeda ay u siyaadiyaan laftoodiibaa kusii fogaanay markaasayna ka gaabinaynin inay xumaantiisii siyaadiyaan maanaha saas weyaan dadku waa labada danna way isgartaan oo shaydaanka way garaan markuu shaydaan soo galo dadna isma garanayaano siduu u wato maalinba maalinta ka dambayso xumaan cusub buu sii gelinaya macna ina aladiina kuwa ittaqow cabsaday idaa goortii masahum uu taabto daa'ifun mid wareega oo min ashaydaani shaydaanka shaydaan ka mid shaydaan oo min ashaydaani ah oo shaydaana mid wareego oo shaydaanihi markuu taabto oo uu qalbigooda waswaasiyaa laga wadaa tadakaruu way xusuustaan way isgartaan xaaladay markaba fahmaan fa idaa markaaba hum iyagu mubsiruuna kuwa arkaya wey maxay arkayaan waxay arkayaan ilaahay cadaabkiisii ciqaabtiisii dembigay galeen bay arkayaan way baraarugayaan way ka noqonayaan marka wa ikhwaanuhum shayaaiintu damiirku dhaqan baynu nihi wa ikhwaanuhum shayaaiinta walaaladooda insigi ihi yamuduuna shayaaiintiibaa siyaadinaya hum ikhwaankooda insiga ah waxay u siyaadinayaan fi lghayi habowga dhexdiisa baadinimada dhexdeeda ay u siyaadinayaan oo fa uma kadibna laa yuqsiruuna ma ay gaabinayaan yaan gaabinaynin shayaadiintii baan ka gaabinaynin siyaadada ay ku wadaanay xumaanta usii siyaadinayaan ama maahe kuwii la baadiyeeyey ee insiga ahaa baan xumaantii ka gaabinayn oo iyagaaba sii siyaadsanaya markii la lumiye kadib maana saas weyaan waxay la mid tahay alam tara ana arsalna shayaaiina cala lkafiriina tauzuhum azza soo ma aragtid bur bile subxana wa tacala inaan shaya- ku dirnay shayaadiintii inaan ku dirnay inski gaalada dushooda inaan ku dirnay markaasay dhaqaajinayaan xumaantiibay ku kicinayaan ayagaa dabada ka wada way ku qalqaalinayaan taasoo kaleeta mana ayib waidaa lam taatihim biaayatin qaluu lawla jtabaytaha waidaa goortii lam taatihim aynan u imaanin mushrikiinta waidaa goortii lam taatihim aanan ula imaanin nebi maxamedow mushrikiinta biaayatin aayad markaanaan ula imaanin qaaluu waxay leeyihiin oy odhanayaan lawla jtabaytaha hal lajtabaytaha maa dooratid maa dooratidood aayad aayad maa dooratid qul waxaad tidhahdaa inamaa attabicu waan un raaci maa yuuxaa waxa la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday min rabbii xagga rabbiga la iiga waxyooday haadaa kani basaa'iru waa xujooyin wax lagu arko xujooyin wax lagu kala arko wey oo min rabbikum xagga rabbigiin kadib wahudan hanuunin weye waraxmatun iyo naxariis liqawmin dad bay hanuunin naxariisun yuminuuna oo rumaynay mushrikiintu nabiga sal lay slam waxaa la leeyahay sida ay rabaan iyo mucjizaday rabaan markaadan u keenin waxay ku leeyihiin oo kaalay maad dooratid adigu aayadaha mid ka mida maad dooratidood ilaahay u bandhigatid oo keen dhahdid dad rasuul ilahi tahay oo wax lagaa maqlayo intaad aayad doorato maad ilaahay u bandhigtid ha ku siiye annaguna markaan ku qanacno ku raacno saasay leeyihin ama meehe lawla jtabaytaha maa dooratiyood adiguba la timaadid saasi waa macno laakiin ka horaa ka fiican in la yidhaahdo intaan adigu aayad doon waxay ka codsanayaan waxay leeyihiin aayad dooro kadibna ilaahay weydiiso aayadda ha naloo keeno waxaa la yidhahdaa ugu jawaab anigu wixii la ii waxyooday umaan raacaa aayad keenitaankaygu hawshayda ma aha aayad keenitaankeeda aniga hawshayda ma aha shaqadaydu waxa weeye wixii laguu soo la ii soo dhiibay ee la ii waxyooday umaan raacaa haddaad mucjizo doonaysaanna xujooyin wax lagu arkaayo waa kuwan hada basaa'iru min rabbikum maxaa laga wadaa waa qur-aanka oo qur-aanka mucjizada ka weyne xaggee weyn xaggey uga imaan mucjizo qur-aanka ka weyn ayagu miday samaysteen oo buuro magaalada laga durkiyo iyo ila durdura iyo samada wax nagaga soo dejiya waxa wey waxay rabaan laakiin mucjiza waata hadday qancinayso qur-aankan hada basaa'iru min rabbikum waa mucjizooyin wax lagu arko oo xaqa iftiiminaya oo iyaga laftoodu garanayaan inay xagga ilahi ka timi subxana wa tacala lakin niman xaq doona maaha saas hanuun iyo naxariis dadka rumeeya ayuu yahay ay qur-aanku u yahay waidaa goortii lam ta'tihim aadan ula imaanin nebiga mushrikiinta biaayatin aayad markaadan ula imaanin qaaluu waxay leeyihin qaaluu waxay odhanayaan lawla jtabaytaha qaaluu waxay yidhaahdeen waxay dhahay baa laga wada lawla jtabaytaha maad dooratidood mid dooratid aayadaha mid ka mida maad xulatid oo dooratid ood markaa ilaahay weydiisatid ha keene qul waxaad tidhahdaa inamaa attabicu waan un raaci anigu maa yuuxaa waxa la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday min rabbii xagga rabbigay la iiga waxyooday waxyigaa ilaahay igu soo dejiyey baan anigu raaci laakiin aayaddii codsigiinu ilaahay baa iskale aniga tayda maa hawshayda maa haadaa kani haddaad aayadoon tihiin iyo waxaa idin qanciyahay haadaa kani qur-aankaa la tilmaamaya basaa'iru waa xujooyin wax lagu arko waa xujooyin wax arkaya waxbay yani kala caddaynayaan oo min rabbikum xagga rabbigiin ka yimid mucjizo waaraysa oo xagga rabbigii ka timid wey wahudan hanuunin wey iyo waraxmatun naxariisi liqawmin badad bay hanuunin iyo naxariisu tahay yuminuuna oo rumaynay laakiin dadka iimaan doonkaa unbaa ka faaidaysa idinku laakiin iimaan doon ma tihdin wey waidaa quria alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun waidaa goortii quria la akriyo alqur'aanu qur'aankii markii la akriyo fastamicuu dhagaysta lahu isaga oo waansituu dhag raariciya lacalakum turxamuuna si laydinku naxariisto ayadani waxayna baraysaa aadaabta qur-aanka nimankii la odhan jiray quraysh iyo gaaladii baa waxay odhan jireen laa tasmacuu lihada alqur'aani walgaw fiihi lacalakum taqlibuun qur-aankan ha dhegaysan war maxamed qur-aanku arinaya yaan la dhegaysan markuu akrinayana ku qaylqayliya ku qaylqayliya si uusan si fiican loo fahmin oo loogu dhegaysanin si aad uga adkaataan maxaa yeele qur-aankani hadduu qalbiyadu maqlaan oo si fiican loo dhagaysto dadka wuu saamayn si ayna bulshadu ugu saamoobin markuu akrinayo ha lagu qaylqayliyo walgaw fiih saas macana saas ha yeelinee qur-aanka markii la akrinayo rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacaala dhegaysta weliba dhegaysta keliya lama dhihina dheg raariciya le saddex baa jira maqal iyo dhegaysi iyo dheg raaricin baa kala jira maqalku waa dhawaq dhegtaada uu ku dhacdhacayo laakiin aadan dan ka lahayn dhegaysiguna shaygii waa danaynaysaa waxaa ka sii xeel dheer dheg raariciya oo waxa kale oo dhan ku mashquulsanaantiisa ka bax isaga keliya ta dhegta udhig wey yani waxa wa ansituuda ayaa ka xeel dheer qur-aanka marka la akrinayo marka aadaabtaasoo loo baahan yahay ama ha ahaado salaadaha lagu jiro ama meehe qur-aanku yani waxa wey iskiisaba ha loo akri ama adigu akri ama ruux kale ha akrinayo maana mufasiriin fara badan waxay leeyihin oo culimada salafka ka mid eh aayaddu waxay ka hadlaysaa salaada marka la tukanayo oo imaamkaagu uu salaada uu qiraa'ada akrinayo qiraa'adana uu kor u akrinayo adiguna ma'muumkiisii aad taood ku xidhan tahay qiraa'ada imaamkaaga dhegayso wax kalena ha isku mashquulin akrin ha isku mashquulin faatixadana ha ahaatee waxba ha akri soo imaamka qiraa'adiisii ma maqlaysa isaga dhegayso bas sidaasay u daliishanayaan maxaa yeele waxay leeyihiin waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu dhagaysta waa la yidhi subxana wa tacala wax akhriya lama dhihi sidaa waxaa kaloo isagana loo daliishanaya xadiidka abu muusa alashcari nabigu wuxu yhi sal lay slam muslim baa soo saaray rasuulku wuxuu yihi inamaa jucila alimamu liyu'tama bihi faida kabara fakabiruu waida qara'a faansituu imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo ee markii uu allahu akbar yidhaahdo allahu akbar dhah markuu wax akrinayana dhagaysta oo u dhag raariciya buu nabigu yhi sal lay slam markuu qur-aanka akrinayana u dhag raariciya sidaas daraaddeed ayaa imaamu maalik iyo alimaamu shaafici qowluhu lqadiim iyo riwaaya can imaamu axmed iyo rag badanoo culimmadii salafka iyo khalafka ka mida waxay ku tageen imaamkaagu hadduu qur-aan akhrinayo qur-aanku akrinayana aada maqlayso inaadan waxba akhriyaynin salaadaada isaga qiraa'adiisa qiraaa ku ah saasay ku tageen waana mas'alo khilaafiyo ilaa waagii salafka laysku khilaafsanaa ilaa hadda faataxada ma la akrinayaa mise la akrin maayaa lagu muransay faataxa wixii ka soo hadhay iyada waa laysla ogolyahay inaan la akriyin saas maana soo imaamkaagu qiraa'adiisa ma maqlaysa faataxada waa lagu muransan yahay ma la akrin mise la akrin maayo faataxa waxa wixii ka soo hadhay warkeeda meel iska dhig imaamkiioo qiraa'adiisa aan maqlayo yaan birabinaas iyo birbafaraq iyo yani waxa weeyaan sii akrinaya war jira maa warkaas saas maana faataxadaadi baa laisku haystaaba ma soconaysaa ma laazimba mise laazima saas maana masaladu marka waa masale khilaaf ka jiro kutub baa laga qoray meeshana hadda khilaafkeeda kuma soo aroorin karno laakiin aayadda waxaa daliishaday culimada yidhi ma'muumku waxba akrin maayo imaamka qiraa'adiisu dhegaysanay haddii ay salaadu tahay salaad qiraa'ada lala jehrayo oo imaamku kor u qaadayo la maqlayo maana saas ayb waidaa goortii quri'a la akriya alqur'aanu qur-aankii marka la akriyo fastamicuu dhagaysta lahu isaga ila qur-aanku weynaynaya qadarin buu baahi wa ansituu dhag raariciya lacallakum turxamuuna si laydinku naxariiso u dhag raariciyo qur-aanka si fiican u dhagaysta aadaab ma aha akhlaaqna ma aha iyadoo qur-aanka la akrinayo haddana in lagu sheekaysto saas daraaddeed waxaan odhan lahaa maqaayadaha laga shidayo qur-aanka laga daayo maqaayadaha qur-aanka laga shidayo haddana lagu cashaynahayo lagu qadaynayo lagu sheekaysanayo aadaab maaha qur-aan agtaada lagu akrinaya oo dhegaysanayso ama cajal ha daarnaado ama caadi ha loo akriyo inaad sheekaysatana aadaab maaha qur-aanka marka la akrinayo dhegaysta haddii aynan dhegaysanayninna iska damiye laakiin waan sheekaynayna war maa la yani yaan akrinayna qur-aankiina waa dhaliil meeshan ku daaraya oo macnalaaan bu iska daaraya waa ihaano ihaano wey saas maana qaar ganacsiga inay ku furfurtaanba subaxdii haddaan ganacsiga lagu bilaabin malaha maba barakooda hayn ha fiican tahay subaxdii daara laakiin dhegaysta oo dadka aamusiya oo dhegaysiya oo ayna ka ahayn ka daaya qur-aanka hay ahanaysanina wاذkr rabka fي nafsika تضرca وkيifaة وdun اljhر min اlqwl bاlغdو واlآصاl وla tkun min اlغاfiliin wاذkur xus rabaka rabbigaa xus fii nafsika naftaada dhexdeeda xusuuso alle oo xus taضarucan isdullayn darteed iyo iyo wakiifatan baqid darteed aad ka baqayso waduuna اljahri iyo kor u qaadid ka sokow oo min alqawli hadal ah kor u qaadid mid ka sokeeya oo ka hooseeya oo hadal ah kaa ilaahay subxana wa tacala ku xus bilguduwi aroortii iyo walaaasaali galabtii walaa takun hana ahaanin min alhaafiliina kuwa moog oo qalbigooda ilaahay uu halmaansan yahay ha ka mid noqoni saas wy macnaa rabbigaa xus oo naftaada dhexdeeda ku xus waxaa laga wadaa qalbigaagu ilaahay ha xusuusnaado carabkaagana ilaahay ka xus iyo xubnahaaga marka aada xusayso tabarucan isdullayn darteed isdullayn adoo isdullaynayo baahidaada muujinayo isbihimbihinayo yani waxa weyaan ilahay subxaana wa tacaala muujisanaya inaad u bahanta xus rabbi subxana wa tacala iyo baqid darteed baqdin aad ka baqayso cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa aad ka baqayso qalbigaaga waxaa ku jira amuu ku cadaaba amuu ku ciqaaba amuu balaayo kugu soo dejiya ama aakhara balaayo kugu dhacda qalbiga cabsi baa ku jirta ta kale waxaa kaa muuqata baahi baa kaa muuqata iyo liidnaad aan ilahay isu liiday subxana wa tacala xaaladda ilahay aada xusayso dikriga ilahay ad ku jirta saasa lagaa raba salaadaad ku jirtaa waa ducaysanaysaa qur-aan baad akrinaysaa rabbi baad xusaysaa wahaakada waxaa la rabaa inaad muujiso liidnaan ilahay aad u baahan tahay subxana wa tacala saas wey macana wa duuna aljahri min alqawlna waxa weeye hadal aan koraynin hadal aan sarraynin ilaahay ku xus oo markaad ilahay xusayso inaad la dhadhawaaqda lama rabo arbicuu calaa anfusikum waa kii xadiiskan soo marnay wardadow naftiina u dhimriya waxba ha qaylqaylina bu nabigu saxabada ku yidhi sal lay slam allaha aad u yeedhanaysaani wuxuu idinka dhow yahay shay walba marka rabbi subxaana wa tacala hoos u barya oo hoos u xusa oo waxba ha la dhadhawaaqin oo ha la qaylqayliyana macno weyn ma leh meelihii ay soo aroortay shareecada in lala dhawaaqa mooye wixii intaa ka soo hadhay dikriga asalkiisa waa in la siraysto saas wy maana waa in la siraysto hoos loo yidhahdo yaad ismaqashinaysa waa laga qaylqayli haya yaad doonaysaa inu ku maqlo ma ilahay soo marti mise cid kalaad la rabtaa haddaad cid kale la doonayso dhagala dhadhawaaq haddaad ilaahay la doonayso dikrigaagana ilaahay ma dhagala ee wuu ku maqlaya kaamana foge waa kula jooga marka hoos u xus ilahi subxana wa tacala saasaa lagu lehay macana ayib aroortii iyo galabtii kuwa halmaansanna ha noqonin rabbi subxana wa tacala oo mog wadkur xus rabbaka rabbigaa xus fii nafsika naftaada dhexdeeda tadarucan isdullayn darteed wa khiifatan iyo baqdin darteed aad ka baqayso wa duuna aljahri iyo kor u qaadid ka sokow oo min alqawli hadal ah kor u qaadid mid ka sokeeya oo ka hooseeya oo min alqawli hadal ah ilahay ku xus bilguduwi aroortii iyo walaasaali galabtii galabayaashii macnaha walaa takun hana ahaanin min alhaafiliina kuwa moog ila alla subxana wa tacala ha noqonina halmaansan ina aladiina cinda rabbika ina aladiina kuwa cinda rabbika rabbiga agtiisa ahaaday oo malaaigtiisa malaaigta ilaahay agtiisa ahaaday laa yastakbiruuna isma weynaysiiyaan can cibaadatihi ilahay cibaadadiisa iskama weynaysiiyaan wayusabixuunahu ilahay ayay nazahaan walahu isaga ayayna yasjuduuna u sujuudaan ayib innaga waxaa layna leeyahay kuwa idinka fiican oo ilaahay malaa'igtiisa oo ilaahay agtiisa joogaayay cibaadada ilahay iskama weynaysiiya iyagoo idinka fadli badan ayagoo idinka fiican oo idinka fadli badan oo muqarabiin ah bayna haddana iskala weyneyn ilahay inay caabudaan subxana wa tacala iskalama weynaa oo weliba inay nazahaan oo ilaahay ceeb ka fogeeyaan oo subxaana allahi ay ku yidhaahdaan isagana ay u sujuudaan arrinkaa iskalama ay weyna ayagoo inaga fadli badan oo inaga fiican haddayna iskala weyneyn inagoo dembiilayaala ka warraba marka soo kama seexan jirno saas wey macnaha marka ilaahay subxaana wa tacaala ha iska weynaysinina cibaadadiisa oo macnaha waxa weye ilaahay nazaha oo ceeb oo dhan ka nazaha oo u sujuuda rabbi subxaana wa tacala oo malaa'igta ku dayda sida nabigu uu yihi sal lay slam alaa tasifuuna kamaa tasifu lmalaa'ikatu cinda rabbiha miyaydaan u safanaynin siday malaa'igtu rabbigeed agtiisa ugu safanta waxaa looleeyaha malaaigtaas sidan samaysa ku dayda wy mana ku dayda malaaigta oo yeela sidood saas wy mana halkani waa sujuudda ugu horaysa ee qur-aanka soo aroortay xadiid baa kusoo arooray daciifa oo ibnu maajah uu soo saaray laakiin wuxuu leeyahay ibnu kathiir caleyh raxmatullah culimada islaamku waa isla ogol yihiino waa ijmac meeshani inay ka mid tahay meelaha qur-aanka intaa yani ruuxu markuu qur-aanka akrinaya allahu akbar yidhahda ama uu maqlayaba allahu akbar buu leeya kadibna wuu sujuuday saas wy mana gacan kor loo qaado male sujuudda markaad kasoo togstaa assalaamu calaykum iyo assalaamu calaykum midna ma laha maxaa yeele wax nasoo kusoo arooray ma jiro allahu akbar oo lagu sujuudo iyo iyo marka laga soo tooso allahu akbar ama bas sujuuddaasaas mashruuca waana sunna ee waajib ma aha sida xadiiska nabiga kusugan salawatu rabbi wasalam caleyh ina aladiina kuwa cinda rabbika rabbigaa agtiisa ahaaday laa yastakbiruuna isma weyn isma weyneeyaan can cibaadatihi ilahay cibaadadiisa iskama weyneeyaan wayusabixuunahu way nazahaan alla subxaana wa tacala oo ceeb oo dhan bay ka fogayaan walahu isaga keligii bayna yasjuduuna u sujuudaan idinkuna sidaa yeel oo ku dayda way macnaha bismi illahi araxmaan raxiim suurat lanfaal suuraddani waa suura madaniya waxay soo degtay nabiga hijradiisii kadib sal ly slam suuradaha madaniga arrimahay ka hadli jireen bay ka hadla waxyaabaha ay ka hadlayso waxaa ugu weyn oo suuradun bee dhowr meelood ay kusoo qaadan doontaa dagaalkii caanka ahaa ama duulaankii caanka ah ee beder dagaalkaas bay duruustiisii wax ka mid a yay tilmaami doontaa axkaamta shareecada qaar ka midana way soo qaadan kartaa doontaa khaasatan axkaamta ku saabsan dagaalada iyo xoolaha lagu qabsado iyo sidii loogu talin lahaa axkaam noocaasna way ka hadli doontaa duruuso kaleeto fara badanna suuraddu waa wayna waa lagu tegi doonaa insha allahu tacala dhexdeed bismi illaahi araxmaani araxiim yasaluunaka cani lanfaal yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebiyow cani lanfaali qaniimooyinka qul waxaad tidhahdaa alanfaalu qaniimooyinku lilahi ilahay bay u sugnaadeen iyo warasuuli rasuulka ee fattaquu llaha alle iska jira oo waaslixuu wanaajiya oo hagaajiya daata baynikum dhexdiinna xaaladda u saaxiibka wa atiicu llaha alla yeela wa rasuulahu iyo rasuulkiisa in kuntum hadaatiin muminiina kuwa alla rumaysa waxaa laga hadlayaa aayadda mar ay ka hadlaysaa laba sabab labaduba way sugan yihiin oo aayadda kusoo degtay sabab wuxuu ahaa imaam axmed baa soo saaray iyo keyrkii abu umaama iyo cibaadat bnu saamid baa warinayay waxay leeyihiin markii dagaalkii uxud u dhacay dagaalkii beder baan dhilaha dagaalkii beder oo suuraddu ka warrami doonto markuu dhacay oo gaaladii la jabiyey oo laga adkaaday muslimiintuna ay xoolo qabsadeen oo gaalada xoolo ka qabsadeen xoolihii ugu horreeyey oo la qabsaday sidii loogu talin lahaabaa marka muran ka yimid xoolaha ummadihii ka horreeyey islaamkana iyo muslimiinta ka horna haniimada gaalada laga qabsadaayo uma banaanaan jirin ummadan keliya way midda loo ogolaaday sidaan u tegi doono insha allahu tacala waxaa dhacday marka dagaalka markii loo diyaar garoobayay muslimiintuna tiradoodu waa yaray gaaladuna waa badnaayeen rasuulku wuxuu yihi sal lay wasalam ninkii waxaa iyo waxaa sameeya waxaas iyo waxaasuu leeyahay markaasaa waa la qaybsamayo nimankii dhallinyarada ahaana dagaalka jiibdiisii horay galeen furintii horay galeen oo gaaladii bay caydhsadeen oo eryadeen odayaashii iyo raggii jilib culusta ahaana calamadii iyo meelihii saldhigyada ahaabay ku hadheen hadhowbaa nimankii dhallinyarada ahaa waxay la soo gadoomeen ayagoo wax wata oo gaaladii waxyaalo badan kasoo furtay odayaashii baa waxay yidhahdeen nagama lihidin nagama xigtaan waa inu isku leenahay oo maxaa dhacay sababta waxa weeye dee haddii hadda laydin soo eriyan laha soo annaga maanaan dhabar idiin lahayno maynaan kulli nagu soo cararteen difaac baanu idiin ahay saas daraaddeed xoolaha nagama lihidin meeshaa marka isku qabad baa yimid markay isku qabteen baa laga dhex bixiyeyoo aayaddanaa soo degtoo laleeyahay yas'aluunaka cani lanfaal haniimooyinkay ku weydiinayaan ee waxaad tidhaahdaa maamulkooda iyo taladooda ilahi iyo rasuulkaa iskale faraha kala baxa taasi waa sabab sababta labaadna waxa weeye iskama agfoga wuxuu leeyahay xadiidku markii khaniimada la qabsaday ayaa gaaladii markay jabtay baa saddex qaybood loo qaybsamay rag yacni fiigii gaalada iyo dadkoodii cararay bay caydhsadeen ragna saldhigii gaaladu ka carareen intay tageen bay wixii xoolo ay ka carareen bay ururiyeen oo meel ku urursadeen ragna nabiga isku wareejiyeenoo waardiga ka qabteenoo waxay is yidhahdeen si kada a nabiga ayaan dhib loo gaarsiin saddexaasaa loo qaybsaday qolo gaaladii bay eryatay cartay fiigoodii qolana nebi maxamed bay waardi ka hayaan qolada saddexaadna haniimay ku mashquuleenoo xoolihii laga cararay bay ururiyeen kuwii xoolaha ururiyey baa waxay yidhahdeen nalama lihidin annagaa iskale labadiina kooxood ee kaleeto xaq kuma lihidin kuwii gaalada eryeyna waxay dhahen war meeshan annaga gaalada ka erin haddaanaan anagu nimanka fiijin lahayn oo idinku soo rogaal celin lahayn ma idinkaa wax ururin lahaaba waxaan annagaa leh waa idinla leenahay nagama mudnaydin qoladii kalena waxay yidhaahdeen rasuulka annagaa difaacaynay salawatu rabbi wasalaamu caleyh madaxdii iyo meeshii macnaha taladood rasuulka haddii khatar la gelin lahaana waxaan maba jireen annagaa waxaan ka daata waa idinla leenahay oo xaq baanu ku leenahay murankaasaa dhacay marka malihidin iyo waanu leenahay iyo waa annagaa idinka xaqle iyo maya waxaasaa dhacay markaasay aayaddu soo degtayoo wixii oo dhan gacantooda laga saaray oo leleh ninkii qabtay iyo kii ururiyey iyo kii soo qaaday midna ma lehe ilaaha iyo rasuulkiisaa lehe faraha kala baxa waa loo talinaya nabigay kusoo wareegtay salawatu rabbi wasalaamu caleyh nabiga markay kusoo wareegtayna nabigaa qaybiyey sal lay slam saas waa la qaybiyeyo si waxaa loo qaybiyey nabigu marka uu yani waxa weeyaan uu ku taliyey saasaa lagu qaybiyey maana aayaddu marka waxay tilmaamaysaa khilaafkii saxaabada soo dhex galay iyo arrinkii isaga ahaa oo la daaweynayo waxaa la yidhi marka yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebiyow cani lanfaali haniimooyinka xaggooda wax kaa weydiinaya haniimada xoolihii gaalada laga qabsaday bay ku weydiinayaan yaa leh yaanse lahayn qul waxaad tidhahdaa alanfaalu haniimooyinku lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen wrasuuli iyo rasuulka ilahay baa horta iskale o maamulkoodana nebi maxamed baa iskale salawatu rabbi waslamu aley isagaa u talin ninkii aruuriyey iyo ninkii qabtay iyo ninkii kale meehe faraha kala baxlay ayib wrasuuli iyo rasuulkay u sugnaadeen ee fattaqu llaha alla ka cabsada wa aslixuu wanaajiya oo hagaajiya daata baynikum xaaladda dhexdiinna u saaxiibka ah waxa idin dhex maray iyo khilaafka idin soo kala dhexgalayna hagaajiya oo ha laga heshiiyo maadaama arrintiiba laga dhex saaray soo in la heshiiyo ma waa laga heshiiya arrintii macnaha wa atiicu llaha alla yeela wa rasuulahu iyo rasuulkiisa yeela oo sida ay ku talinayaan yeela qaabka ay wax u qaybinayaanna raalli ku noqda in kuntum haddaa tihin muminiina kuwa muminiin haddaa tihin hadduu iimaanku dhab idinka yahay sidaasi markii la yidhahdo haniimay kusoo aroortay weeye laakiin axaadiis kalaa jirto oo tilmaamaysa inay kusoo aroortay nafalka waxa la yidhahdo nafalka waa siyaado uu siinayo ninka madaxdii ciidamada qaar ka mida abaalgud dheeraada uu siinayo nin matalan wacdaro dheeraada geystay oo dagaal ka geystay baa waxaa la siinaya abaalgud dheeraada inay arrinkaa ku saabsan tahayna iyadana xadiis baa kusoo aroortay sida xadiidka yani sacd bin abi waqaas oo kaleeto ayaa macnaha waxbay isagana kuso arooray lakin taa unaan ku gaabsan inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waxaa la yidhi haddaad mu'miniin tihiin mu'miniin yaa wey maxaa lagu gartaa tilmaamaha muminiinta lagu garta maxay inama almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwa wey idaa goortii dukira allahu alla la xuso wajilat ay cabsato quluubuhum qalbiyadoodu ay cabsadaan waidaa goortii tuliyat la akriyo calayhim dushooda aayaatuhu ilaahay aayadihiisa markii lagu akriyana zaadathum aayadihii iyaga ay u siyaadiyaan iimaanan iimaan ay u siyaadiyaan wa calaa rabbihim rabbigood dushiisana yatawakaluuna tala saarta aladiina kuwaasoo ama aladiina kuwa weli yuqiimuuna hagaajiyo toosiya asalaata salaada toosiya wa mimaa razaqnaahum waxaanu ku irsaaqnay qaarkiina yunfiquuna bixiya ulaaika kuwaas hum ayaga keligoodba almuminuuna muminiinta iyaga unbaa muminiin ah lahum waxaa u sugnaaday darajaatun darajooyin bay leeyihiin jannada dhexdeeda ku leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa wa makfiratun dembi dhaafna way leeyihiin wa risqun risqina way leeyihiin kariimun oo wanaagsan waa jannada rabbi subxana wa tacala muminiinta qur-aanka marar badan meelo badan baa lagu tilmaamaa munaafiqiintana waa la tilmaamaa gaaladana waa la tilmaamaa tilmaamaha waxaa loo tilmaamayaa ruuxu inay wax u cadaadaan walitastabiina sabiil mujrimiin inta xunna jidkooda inaad garato inta wanaagsanna inaad jidkooda garato inta wanaagsan jidkooda saad u qalida isku day inta xun jidkooda iyo yani dhaqanka lagu yaqaano iyo tilmaamahoodana inaad garab marto inaad isku daydo saas way maana mu'miniin waxaa lagu yaqaanaa markii ilaahay la xusuusiyo qalbigooda ayaa cabsii gashaa qalbigooda ayaa dareen galaa saas maxaa yeelay iimaanku markuu ilaahay maqlo oo rabbi la xusuusiyo cadaabka ilaahay jannada rabbi cadamada ilaahay iyo weynankiisa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu diyaariyey qalbigu markuu maqlo iimaanna ku jiro cabsi baa gelaysa tilmaantii kuwaad wata laakiin waa tilmaan qalbiga ah haddii uusan ruuxa qalbigiisa ayna iimaan ku jirin macnaheedu waxa weeyaan cabsi ma gelayso markii macnaha ilahay la xusuusiyo tilmaanta labaadi aayadaha ilaahay markii lagu akriyo dushooda iimaan bay u siyaadisaa masalada caanka ah ee ka mida usuulu ahli sunna waljamaca yani asalyaalka waaweyn ee ahlu sunna waljamaca ayay ka mid tahay waxa weeye iimaanku wuu siyaadaa uuna nusqaamaa aayaddan iyo aayadka lamid waa loo daliishanay iimaanka waxaa siyaadiya ilaahay daacadiisa iimaanka waxaa nusqaamiya ilaahay macsiyadiisa saas maana waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana adiga laftaada ruuxa keligii ah baa marna iimaankiisu hoosu dhac samaynaya marna kor u kac samaynaya waad gila waa isdareemiba waad isgaran mar daacadii baa kuu macaan oo khayrkii baad dhadhansanaysaa oo kama daalaysid oo qur-aanka akhriskiisibaa kuu macaan marna wixii oo dhan wuxuuba kugu noqon ba wax qallafsan oo adag limaada leanna waxa wey markana iimaankiiba hoos u dhacay markaana iimaanka hagaa sarreeya marka waidaa tuliyat calayhim aayaatu zaadatum iimaana wey macna wa calaa rabbihim yatawakaluuna tilmaanta saddexaad ay leeyihin waxa weye ilahay bay tala saartaan ilaahay bay tala saartaanoo ku kalsoon yihiin waxay rumaysan yihiin kownkan ilahay keliya inuu ka taliyo rabbi bay ku tiirsan yihiin oo taladooda u dhiibtaan cid aan isaga ahayn kama cabsadaan cid aan isaga ahayna ma baryaan cid aan isaga ahayna ma rajeeyaan cid aan isaga ahayna uma yeedhaan isaga keligii bay tala saartaan oo ku xidhay intaa markii la sheegay tilmaamahaasa waxaa lii kuwaasi waa kuwa qalbiga oo qalbiga cabsada iimaankiibaa siyaada ilaahay bay tala saartaan maxay xubnaha ka sameeyaan salaada waajibka shanta salaadood bay hagaajiyaanoo waktigooda iyo arkaantooda iyo sidii loo jireeyayba u tukadaan xoolaha la siiyey ee ilaahay ku irsaaqayna qaar ka miday bixiyaan zakadii waajibkahaydna way soo gelaysaa xuquuqda kale ee xoolaha lagu leeyahayna waa soo gelaysaa xuquuqdii xaaska iyo caruurta iyo qaraabada ilan xoola xoolaha xaq kale oo xaq aan zakada ahayn baa lagu leeyahay xoolaha xuquuq badan baa xoolaha lagu leeyahay kuwa noocaasa ee tilmaamaha leh kuwa mu'miniinta dhabta waa iyaga bu rabbi subxana wa tacala mu'miniin dhab ah oo sheegan ahayn marta ila sheegan baa badan mu'miniinta dhabti waa iyaga bu rabbi subxana wa tacala waa dadka tilmaamaha laga helay ilaahay agtiisa maxay ku leeyihin darajooyin jannada dhexeeda bay leeyihin dembi dhaaf bay leeyihin risiq wanaagsanna ilahay agtiisa ku leeyahay subxana wa tacala xadiid saxiix oo bukhaari iyo muslim soo saareen nabigu wuxuu lehy sal ly wasalam dadka ciliyiinta darajada la yidhahda ku jiraay kuwa ka hooseeya waxay u arkayaan sida aad u aragtaan xidiga jiho ka mida jihooyinka samada ku libidhsan oo aad u fog xidigaasoo kale sida aad u aragtaan bay ahlu jannaha darajooyinka isu xigaaya isu arkayaan xidig yar oo aada u durugsan inta uu inoo jiro ee dhulka markaynu joogno aynu u arkayno bay labada daraje isku xigaaya ay isu jiraan milki weyn soomaa marka saas wey macana markaase waxay rasuul ilaahayow taasi ma manaasisha iyo boosaska nebiyada malaha cid kale geli maayo nebiye un baa labaan umalaynana bay dheh markaasaa nabigu wuxu uri sal ly slam bala waladii nafsii biyadihi larijaalun aamanuu billahi wasadaquu lmursaliin bu nabi uri sal lay slam maya ilaahay baan ku dhaartay darajaadka waxaa iska leh rag ilaahay rumeeyey rusushana rumeeyey bu rasulku yuri salawatu rabbi waslamu aleyh oo nebiye aan hayn saas way macana marka darajooyin aada u kala sarsareeyay jannada dhexeeda kuleeyahy ruux walba camalkiisi iyo wuxuu shaqaystay bay ku xidhantay kama akhrajaka rabuka min baytika bilxaqi waina fariiqan min almu'miniina lakaarihuun halka waxaa laga gudagalay marka dagaalkii dagaalkii beder baa la gudagalay dagaalka qaabkuu u dhacay iyo yani meesha uu ka dhacay iyo dib baa laga sheegi doonaa laakiin halkan waxoogaa waxaa laga horumarinaya sidoo kaleeto meesha lagaga sheegayaa dhicitaankii dagaalka qaybo ka mida lasoo horumarinaya dibna qaar baa laga sheegi doonaa macana dagaalku wuxuu ahaa sanadkii labaad ee hijriga ayuu dhacay waana dagaalkii ugu weynaa ee rasuulku sal lay slam dagaaladu galay yani uguna caansanaa taqriiban dagaalkaasi sanadkaa labaad dhacay rasuulku sal lay wasalam markii uu tegayey oo magaalada uu ka baxayey madiina ujeedo dagaal umuusan kicin magaalada ugamuusan bixin aad dagaalantid laakiin wuxuu u baxay safar socoto ganacsiga reer qureysheed wada oo abuu sufyaan uu hogaaminayo shaam ka soo noqotay magaalada makana u socota buu nabigu ka war helay salawatu rabbi waslamu caleyh safartaas xoolaha badan wadda buu nebigu marka wuxuu damcay intuu jidka u galo in ay soo qabsadaan maxaa yeeley idii reer qureysheed wax nabadii uma dhaxayso waa nimankii xoolahoodii oo dhulkoodii oo dhan maka qaatay oo dhacay wax laysu hambayayo ma jira marka wuxuu ku talagalay marka nebigu safartoodaa jidka maraysa inuu soo qabsado ujeedada loo baxay saasay ahay markii uu nabigu ambabaxay sal lay slam abuu sufyaan oo soo waday oday ka ahaa safarta ayaa wuxuu maqlay in lagu soo baxay warkiibaa soo gaadhay intuu dhexda kusoo jiray nin la odhan jiray damdam ibna camrin alkhifaari ayuu macnaha wax weeyaan yuu shaqaalaystay markaasuu wuxuu u diray mako maku u diray wuxuu yidhi intaad orod habeenna ha seexanin maalinna ha istaagin orod buui magaaladii maka ahayta ku dhex dhac waxaad tidhaahdaa safartiinii iyo dadkii la socday o dhan maxamed baa dhexda u galay waana la qabsaday warkiibaa reer qureysheed gaadhay magaaladii markiiba waxaa la geliyey hegan ciidamaa la isku abaabulay waa la soo baxay abuu sufyaan markuu sidaasi uu diray oo ninkaa diray haddana xeelad buu sameeyey oo jidkii tooska ahaa intuu ka leexday buu wuxuu maray xeebtuu maray xeebta badda xeebteeduu isku dharriiyey ilaa uu meel aan la garananinba maray waa baxsaday marka waa fakaday nabigi sal lay slam iyo saxaabadii waa qaban waayeen markuu nabigu baxay sal lay slam beder uu tegey reer quraysheenna ay soo baxeen ayaa marka dee xaaladii waa isbedeshay xaaladii ahayd safar baanu soo qabsanaynaa warkii waa isbedelay wax ilaahay doonayaa meesha ka socdee reer quraysheed markii la yidhi war safartiinii waa soo badbaadhay oo waatanoo waa timid ee noqda abujahal iyo odayaasha waxay dhen walla inaana noqonayn ilaa intaanu beder tagno oonu meesha khamrada ku cabno oy gabdhuhu noogu heesaan oo meeshaa lagu mashxarado inaanaan laabanaynin bay dhaha waa soo tagay marka rasuulku sal lay waslam markuu ogaaday xaaladii inay isbedeshay ayuu marka saxaabada la tashaday war maxaan samaynaa magaaladii madiine raggii joogay ba lama soo wada kaxaynin saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin baa nabiga la socda sal lay slm quraysh ciidanka ka yimidna waa kun buu cagacagaynaya lagumana soo talagelinoo xataa tabaabushaysi iyo diyaargarow ma jirin maxaan samaynaa bu nabigu sal ly sl bal taliya ragga qaarkii marka waxay ku taliyeen nebigow yani maanta rag ciidankan soo socda tabar uma hayno taag uma hayno mana aynaan soo diyaargarowin saas daraaddeed dagaal hayna gelinina ina celiya laakiin jamaahiiru saxaaba muhaajiriin iyo ansaar leh waxay ku taliyeen nebiyow aynu dagaalamno rasuulkuna taasuu jeclaa salawatu rabbi wasalamu aleyh cumar baa istaagay wuxuu nabi alla wixii kula quman lagu dhaqaaji diyaar baanuna waxaan dhihi abubakar baa istaagay saas yii cumar baa uga dambeeyey saas yii miqdaad ibni camri baa ka dambeeyey wuxuu nebi allow annagu ku dhihi mayno siday reer bini israa'iil nebi muuse ku yidhahdeen idhab anta warabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduuna ku dhihi mayno ka adigii rabbigaa israacoo soo dagaalama annagu halkanaanu idinku sugaynay ku dhihimayn laakiin waxaan ku leenahay idhab anta warabbuka faqaatilaa inaa macakumaa muqaatiluun dagaalama adiga rabbigaa waanu idinka garab dagaalamaynaaye baanu ku leenahay aad buu nabigu u qancay salawatu rabbi wasl waa farxay markaasu wuxuu yihi ashiiruu calaya ayuha nnaas wardadow ii taliya taliya bal ii tilmaama weli wuxuu rabaa rag buu rabaa inay hadlaan waxaan hadlin nimankii reer ansaareed ee magaalada madiine deegaankooda yahay ee nebigu martida u ahaa qoladaasaa laga doonaya in hadla ciidankana ayagaa u badan nabiguna sal lay waslam waxoogaa wuxuu isleeyahay amaynan aws iyo khasraj ree ansaareed amaynan arkaynin haddaad magaaladoodii ka soo baxday xaq inaan ugu leedahay inay ku difaacaan oo heshiiskii waagii dhex maray baa wuxuu ahaa magaalada dhexdeeda intaad annaga nala joogto waan ku difaacayna heshiiskii saasu ah haddana magaaladii laga soo teg wuxuu isleeyahay marka amay yani si kale wax u fahamsan yihiin nabigu marka wuxuu yh war bal taliya sacad ibni mucaad radi allahu canhu ayaa marka istaagay markaasuu hadlay isagoo ansaar matalaya wuxuu yidhi nebi allow annaga waana la yaqaanaa rag aan soo jeedsanin baanu nahay dagaal hadday galaan sabir iyo adkaysi badan meel alla meeshaa doonto nala mar waa kula soconaynaaye badda haddaad gala tidhahdood nala gasho waa kula gelaynaa had nin alla ninkaad doonto xarigiisa xidh oo xidhiiri ninkaad doontona goo kaa doonta la dagaalad kaa doontana nabad la gal garabkaagaanu taagna aad buu nabigu u farxay salawatu rabbi wasalaamu caleyh halkaasaa marka waxaa lagu qaatay guddoonka in la dagaalamo oo la sugo reer quraysheed intay beder ka imaanayaan halkii buu nabigu ku sugay salawatu rabbi wasalaamu caleyh dagaalka marka qaybihiisa dambe dib wuu noogu imaan doonaa laakiin aayadaha hadda khuseeyo ee darsigeenna hore ku jiraayay intaas macnaa waxa wey waynu ku fahmi karnaa aynu ku laabana marka waxaa marka jirtay nabiga sal lay slam magaalada madiine markuu ka baxayey bixitaanka rag baa necbaysanay markii goobta la tegay oo lagu heshiiyey in la dagaalamo la soo qaadayna rag baa dagaalkaasi dhibayey oo de waxay arkayeen inaysan awood lahayn arrimahaasa marka laga hadla rabbi wuxu uhi subxana wa tacala kamaa akhrajaka sida uu kuu bixiyey oo kale rabbuka rabbigaa siduu kuu bixiyey oo kuu saaray oo kale nebi maxamed sal lay slam min beytika gurigaaga kaaga saaray bilxaqi adigoo xaq ku dheehan waina fariiqan walxaal ina fariiqan koox oo min almuminiina muminiinta ka midii lakaarihuuna ay kahanayaan yujaadiluuna sidaasoo kale ayay yujaadiluunaka kuula doodayaan fi lxaqi xaqa dhexdiisaay kugula doodayaan bacdamaa tabayana markuu cadaaday kadib xaqii cadaaday kaanahum waaba ayagoo yusaaquuna la kaxaynayo ila lmowti geeri iyagoo loo kaxaynayo kale walxaal hum iyagu yanduruuna geeridii ay fiirinayaan kamaa akhrajaka rabbuka laba shay baa laysu ekaysiinaya laba shay labada shay laysu ekaysiinay maaye dhowr tafsiir baa ku jira laakiin aan laba ka mida soo qaadan kolba kii idiin fududaada idinku qaata ka koobaadi waxa weeye in la yidhaahdo alanfaalu haabitatun laka yacni haniimadii aayado hore ka soo hadleen qaybinteeda adigaa iska leh walow mu'miniinta qaarkood haba dhibsadeene soo qaarkood mayna dhibsanayni haniimada qaybinteeda inta laga qaado gacantooda in nebiga loo dhiibo marka haba dhibsadeene haniimada qaybintooda ayaad adaa iska leh waxaa taa la mid ah markii aad baxaysood magaalada madiine ka baxaysay oo aad u baxaysay inaad soo qabsato socotadii iyo safartii xoolaha waday markaad u baxaysay xaaladaa iyada ana qaar baa karaahaysanayay laakiin karaahadooda wax ka soo qaad ma lehe ilaahay baa ku bixiyey saas wy maana labada xaale marka laysku shabahayo waxa weeye yani xoolihii haniimada ahaa ayagoo qaarkood dhibsanayaan haddana ilaahay baa kuu dhiibay markaad magaalada madiine ka baxaysayna ayagoo qaarkood dhibsanayaan ilaahay baa ku bixiyey soma saas waa tafsiir yani waxa way aad u fiican wey waxaa kaleeto iyadana la dhihi karaa kamaa akhrajaka rabbukadu gadaal bay ku xidhantah oo waxay noqonaysaa siduu ilaahay kuu bixiyey magaalada kaaga saaray ayagoo qaarkood ay dhibsanayaan oo ay karaahaysanayaan sidaasoo kale bay kuula doodayaan goortii goobta la tegay markuu magaalada ka baxayo soo qaar mayna karaahaysanan markii goobta la tegay oo safartii fakatayna oo dagaal soo fool yeeshay oo dagaal ay noqotay in la galana qaar baa kara weli doodahay soma yujaadiluunaka bilxaqi dagaalkay kugula doodayaan bacdamaa tabayana markuu cadaabay kadib oo meel looga noqdo uusan jirin marka soo bixitaankiina qaar baa karahaysanayay goobta marka la yimid oo hala dagaalama la yidhina sidaasoo kale qaar baa karahaysanaya insaan la isugu xidhana waa suurtagalo kamaa akhrajaka rabbukada lagu xidho yujaadiluunaka bilxaqi bacdamaa tabayana labada tafsiirba waa sax tafaasiir kalena waa jiraan oo iyagana ay mufasiriinta ku fasirayaan mubtidu marka waxa weeye rasuulka sal alay waslam markuu baxayay koox mu'miniinta ka mida ayaa dhibsanayay oo waxay u dhibsanayeen maaha inay dagaalka necbaayeen laakiin waxay u dhibsanayeen hadde tiradoodaa yarayd tiradoodaa yarayd saas daraaddeed xilligu amuusan xilli dagaal ku habboonayn baa u muuqatay oo markay tabartooda iyo fiiriyaan waa dabiica bini aadam dabiicada bini aadamkaasaa iska ayib way kula doodayaan baa la yidhi oo xaqay kugula doodayaan waxay kula doodayaan waa dagaalka markuu cadaaday kadib ma aha muminiintii o dhan rag baa xataa goobta marka la tegoo nebigu saxaabada la tashanayo oo arrintii safartu ay baaqatay ay fakatay dagaalna uu noqday lama huraan baa oo meeshaa lagu tashanayo rag baa waxay ku doodayaan ma dagaalami karno waa kooxdaa kooxda la sheegaya marka yujaadiluunaka fi lxaqi bacdamaa tabayana markuu caddaaday kadib oo see ku caddaaday wuxuu ku caddaaday dee ilaahay tabaatalada gacanta ku ha ama ma ahee wixii kaloo dhan waa baaqday nimankii reer quraysheedna halkanay soo jiraan dagaal waa laba huraan waa cadiya marka markuu caddaaday kadib bay ka doodayaan saas macna ama ilaahay markuu ku caddeeyay aayadaha qur-aanka oo aayadda soo socota ay ka mid tahay macna markaa kadib bay doodayaan yacni sida ay u necab yihiin ay u karaahaysanayaan waxaad moodaa sidii dad yacni la kaxaynayo oo geeri loo kaxaynayo iyagoo fiirinaya saas macna ruuxu markii geeri loo sii wado isagoo weliba fiirinaya saaxiibkii oo ka horreeyaa la dilay dirtii oo dhiig leh baa meeshii yaa ka muuqatay iyo ninkii oo gacanta ku hay isagiina inta la kaxeeyey baa loo sii wadaa wuuna fiirinayaa ishiisiiba haysa ya soo cabsi badan ma dareemayo xaaladaana aada uma kala haysanaya kaannamaa yusaaquuna ila almawti wahum yanduruun saasoo kaleeto macana mana ahayn mu'miniintao dhan mu'miniinta qaar ka mid ahay ayagana waxay wax ku dhisayeen tiradanadaa yar nimankuna waa naga badan yihiin xaaladda malaha in loo kaadiyaa ficlay qaabalkaasay ku dhisayan manaa waa iska dabiicad bini aadam mana kama akhrajaka rabbuka tafsiirka hore markaan iska marna waxa weeye alanfaalu haabitatun laka yacni haniimada xukumkeeda iyo qaybinteedu adigay kuu sugnaata nebigu qaarkood haba karahaysteene kamaa sida akhrajaka uu kuu bixiyey oo kale rabbuka rabbigaa siduu kuu bixiyey oo kaleeto taasoo kale la midta markuu rabbi ku bixinayena way karahaysanayaan laakiin karaahadii khayr baa ka dhashay sooma markaa haniimada laga qaadahayana way karahaysanayan lakin khayr baa ka dhashay waa isku mid natiijadana waa iskaga mid xagga karahaysigana waa isku mid ay karahaysanayeen kamaa sida akhrajaka uu kuu bixiyey rabbuka rabbigaa uu kuu bixiyey nebiow min beytika gurigaaga uu kaaga saaro oo kaaga bixiyey oo madiina bilxaqi xaq adigoo ku sugan ama xaq uu kugu bixiyey walxaal ina fariiqan koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka midii lakaarihuuna ay kahanayaan bixidaas ay dhibsanayaan way macna yujaadiluunaka way kula doodayaan kooxdaas fi lxaqi xaqa dhexdiisay kugula doodayaan waa dagaalkee bacdamaa tabayana markuu caddaaday kadib oo rabbi baa iyaboohay labada kooxood mid ka mida inaad ishelaysaan taasuu ku caddaaday ama ma ahee gaaladiibaaba soo dhawaato soo diyaargarowdoon si kaleba ku joogsanayno dagaalku lama huraan buu noqday saasuu ku caddaaday siduu ku caddaaday bacdamaa tabayana dheh kaanamaasi waaba iyagoo kaanamaa waaba iyagoo yusaaquuna la kaxaynayo ila lmawti geeri waaba iyagoo loo kaxaynayo walxaal hum iyagoo yanduruuna ay fiirinayaan yacni waxaad moodaa sida ay u dhibsanayaan dad geeri ay arkayaan loo sii wado oo kaleeto waid yacidukum allahu ixda aa'ifatayni anaha lakum watawaduuna ana hayra dati shawkati takunu lakum halkana waxaa laga hadlaya nabiga sal lay wasalam intaan dagaalka ayna gelin ilaahay ballan wuxuu ugu qaaday labada kooxood mid ka mida inay leeyihiin waxaa loo sheegay nebiga iyo muminiinta labada kooxood mid baad leedihin waa labadii kooxood safartii ganacsigii xoolaha waday ama ciidanka weynee maka ka soo baxay labadaa mid ka mida leedihiin buu rabbi horay ugu ballan qaaday subxana wa tacala labadaa markii loo ballan qaaday mid ka mida bay iyagu waxay isjeclaysiiyeen tii xoolaha waday ee dagaal la-aanta ay qaadan lahaayeenee fududayd taasay qalbiga ka jeclaysteen ilaahayna muxuu ku yidhi labadooda uun mid ka mida le iyaguna tanay isjeclaysiiyeen taasaa laga hadlay marka wuxuu rabbi yidhi subxana wa tacala wadkur waxaad xustaa nebiyow id waktiga yacidukum uu yabo yacidukum llahu alla uu idin yaboohayey alla uu idin yaboohayey ixda طaa'ifatayni labada kooxood midood annahaa ayadu lakum idinka inay idin sugnaatay uu idin yaboohayey oo watawaduuna idinkuna aad jeclaysateen watawaduuna aad jeclaysanayseen ana hayra daati shawkati awoodda iyo xoogga midda u saaxiibka ah hayrkeed takuunu inay ahaanayso lakum idinka inay idin ahaato idinkuna saa aad jeclaysanayseen oo wayuriidu allahu allana uu doonay an yuxiqa inuu sugo alxaqa xaqa uu sugo bikalimaatihi kalimooyinkiisa inuu xaqa ku sugo wayaqtaca inuu gooyo daabira alkaafiriina gaalada ka ugu dambeeya inuu gooyo liyuxiqa muxuusaa alla u doonaya liyuxiqa inuu sugo daraaddeed buu u doonayaa alxaqa xaqa inuu sugo wayubtila inuu buriyo albaaila baailkana inuu buriyo walow kariha haba necmaysteen almujrimuuna mujrimiinta iyo gaaladu haba necmaysteen markii la yidhi labada kooxood mid baad leedihi waxay qalbiga ka jeclaysteen inay socotada xoolaha wada helaan oo midda loo ballan qaaday ay taa noqoto sababta maxay tahy sababta iyagu meel dhow bay wax ka fiirinayaan nimankan maka ka soo baxay iyo ciidankan kooxdaas waa koox aan ciyaar ciyaar wax lagaga helaynin waa ciidan xoog badan oo ilaa kun nin oo soo diyaar garoobay oo tiknikadooda wata oo aan waxba ka maqnayn ninka wax ka qaadaysay iyagu isleeyihiin waa meel lagu riiqmay oo rag ku tageen oo lagu baaba'ay unbaa wax lagaga heli kuwa laakiin safartan yartee uu wato abu sufyaan ayada waxa weeyaan dhowrka ninee la socda ama waa la dili ama waa la qaban ama way cararayaan kadibna xoolahan aad soo jabsanaysaa bini aadan iyo dabeicadiisa oma meel dhow bay wax ka fiiriyaan marka allana muxuu doonayaa alla wuxuu doonayaa tay doonayaan midaan ahayn ciidankaa weyn baa la doonayaa intay isku dhacaan oo ciidankaa gaalada la baabi'iyo haniimaday doonayeenna inay helaan cadowgoodiina ay jebiyaan rabbina kelimadiisa uu kor yeelo awoodna ay saa ku helaan ragna ay soo qabsadaan soo ma kala ficna marka xoolo waad helaysaane laakiin waxaad ku darsataan cadowgiiniyood jebisaan soo ma dhaanto ayagu laakiin meel dhow bay wax ka fiiriyo biniadanka biniaadankaa saas biniaadanka sidiisaba yacni meel dhawaa inta ku garaadlo oo meel dhow buu wax ka fiirinaya war wuxuu ilaahay doonayaa inuu kelimadiisa sugo inuu islaamka kor yeelo cadowgiisa inuu jebiyo nimanka kibray in laga aarsado ilaahay subxana wa tacala ujeedooyin kaleo waaweyn buu idinla rabaa idinkuna meel sokon baad wax ka fiirinaysaan saasaa macnaha la leeyahy ayib marka rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wuxuu rabbi doonayaa inuu xaqa sugo oo kelimaadkiisa ku sugo kelimaadka lagu sugayo maay kelimaadkaasi waxa weeye waa kelimaad alkawni waa la dhihi karaa waa kelimaadka alla macrakada iyo dagaalka uu ku maamulayo ama waxaad tidhahdaa waa kelimaadka malaa'igta amarka lagu siinayo ilan malaaig baa dagaal ka qayb gashay siday noo imaan doonteen ama waxaad tidhahdaa waa kelimaadka uu mu'miniinta ku amray inay dagaalka galaan oo qur-aan kusoo arooray kelimaadkaas sababtood buu ilaahay doonayaa inuu xaqa ku sugo oo islaamnimadu ay xididaysato oo diintu xoogaysato gaaladana ka ugu dambeeya inuu jaro daabir alkafirin waxaa laga wadaa waa kaan soo marnay faqudica daabiru lqawmi aladiina dalamuu oo kale weeyo xagga hore haddii ciidanka inta laga soo galo ka ugu dambeeya la dilaayo kulligood soo lama dhamayni wayaqtaca daabira alkaafiriin saas in dabada la jaraan la doonaya waxba laga reebi ayib maxaa saa uu ilahay u doonaya liyuxiqa alxaqa wayubtila albaatil shirkiga iyo gaalnimada iyo mabaadida baatilka iyo nimankan xooga badan ee maka jooga awoodooda iyo nidaamkooda iyo diintooda iyo shirkiyaadkooda iyo waxoodaa la doonaya in la baabi'iyo dowladan yar ee magaalada madiine ka dhalatee tawxiidka ku salaysan iyo xaqa ay wadatana wuxuu la doonayaa inuu sugnaado xididaysto oo xoogaysto saasuu ilahay doonaya subxana wa tacala baatilku inuu jabo xaquna uu xoogaysto saa walow gaaladu haba dhibsadeen ilan gaalada dhibsigooda iyo karaahaysigooda ilahay agtiisa wax kasoo qaadmal ayagoo dhibsanaya oo karahaysanaya oo la dagaalamaya baa haddana ta ilahay soconaysa subxana wa tacala la marsiinaya macna wadkur waxaad xustaa nabiyow id waktiga yacidukum allahu alla uu idiin yabohayo ixda aa'ifatayni labada kooxood midood labada kooxood waa ciidankii weyn ee maka ka soo baxay iyo safartii abu sufyaane waday ee xoolaha waday ee ganacsiga waday labadaa midood oo laydiin magacaabin mid ka mida leh yuu alla idin yabo annahaa daaifadaas lakum idinka inay idin ahaanayso oo idinka idin sugnaatay buu idin yabohay alla subxana watacala watawaduuna waxaad jeclaateen ama watawaduuna aad jeclaanayseen ana hayra daati shawkati midda xoogga u saaxiibkaa mid aan ahayn takuunu inay ahaanaysa lakum idinka inay idin ahaanayso shawkada waa xoogga iyo awoodda wey midda xoogga leh hayrkeed midda xoogga u saaxiibkaa hayrkeed waa mid aan xoogga lahayn oo socotadii iyo safartii ganacsiga watawaduuna aad jeclaanayseen ana hayra daati shawkati awoodda midda u saaxiibkaa hayrkeed waa tii aan xoogga u saaxiibka ahayne takunu inay ahaanaysa lakum idinka inay idin ahaatana aad jeclaanayseen wayuriidu llahu allana uu doonaya idinku taasaad rabteen allase muxuu rabay wayuriidu llahu allana uu doonayay an yuxiqa inuu sugo alxaqa xaqa inuu sugo islaamnimada iyo dowladiisa iyo nebi maxamed iyo atbaacdooda inuu sugo oo xididada u aaso bikelimaatihi kelimooyinkiisa inuu ku sugo waa kelimooyinka dagaalka lagu gelayo ee ama qur-aanka kusoo arooray ama rabiba dagaalka ku maamulaya subxana wa tacala wayaqtaca inuu gooyo ayuu alla doonayaa daabira alkaafiriina gaalada kooda dambe gaalada ka ugu dambeeya ciidankooda inuu jaro waliyuxiqa muxuu alla saa u doonayay liyuxiqa inuu sugo daraaddeed alxaqa xaqa inuu sugo tawxiidku inuu xoogaysto wayubdila inuu buriyo daraaddeed albaaila baailkana inuu buriyo shirkigiiyo inta la socota inay burburaan walow kariha haba kara haysteen almujrimuuna dambiilayaashu arrinkaa haba necbaysteen oo ha dhibsadeen id tastakiisuuna rabbakum id wakti xus nabi maxamedow tastakiisuuna aada gargaar weydiisanayseen rabbakum rabbigiin markaad gargaar weydiisanayseen oo fastajaaba uu yeelay lakum idinka uu idin ajiibay annii anigu buu idinku yeelay fastajaaba lakum wuu idin ajiibay isaga oo yidhi annii anigu mumidukum mid idin siyaadinayaan ah bialfin kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid murdifiina kuwaasoo isdaba jooga oo israacraacsan isfan gashanoo yani ama fan gelinayoo midba midka kale midba uu mid kale xagga dambe ku wado fardahay saaran yihiin baa midka wada mooye ku kalaa gadaal ka saaran laba malag baa isla saaran faras kasta ama murdifiina iyagoo isdaba joogoo si isdaba jooga u imaanaya wamaa jacalahu llah wamaa jacala muusan yeelin hu yani taageeradaas siyaadadaa ilaahay uu idin siinayo gurmadkaa allahu alla ma uusan yeelin ilaa bushraa bishaara mooyaane bishaaro darteed unbaa loo yeela laydin bishaaranay iyo walitatma'ina inay xasisho darteed bihi isaga quluubukum qalbiyadiinu inay ku xasilaan darteed mooye waman nasru guusha iyo libtu maynan ahaanin ilaa min cindi illahi ilahay agtiisa mooyaane meel kale kama ahan ina allaha alle casiizun midkii reeyowey oo haaliba xakiimun oo falsa tanina waxay ahayd rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh markii subaxda dagaalka la gelayo habeenkeedii ayaa nebigu sal lla alay wasalam iyo subaxdii markuu dagaalku bilowdayba intuu meel yaroo yani cariisha oo loo dhisay isagoo ku jira yuu nebigu istaagay salawatu rabbi waslamu caleyh wuxuu isla taagay ilaahay baryadiisa qibladuu u jeedsaday go-iisii iyo hoosguntigiisii buu qabaa markaasaa nebigu wuxuu ley sal lla alay wasalam allahuma anjiz lii ma wacadtanii allahuma in tahlik hadihi alcisaaba min ahli lislaam falan tucbada fi lardi abada ilaahow ballankaad ii qaaday ii oofi ilaahow kooxdan yartee muslimiinta maanta haddii la baabi'iyo dhulka lagugu caabudi maayo ilaahow waxaad ii ballan qaaday maanta isii ilaahayow nimankan maanta guusha iga sii saasuu nabigu ku ducaynaya salawatu rabbi waslamu caleyh gacmahana kor buu u qaaday ilaa uu gu-iisii dhacay isagoon isugayn buu gu-ii ka dhacay abubakr sidiiq oo nabiga la joogay sal lay waslam baa gu-i soo qaaday oo gu-i saaray markaasuu yidhi nebi allow xasbuka waa kugu filanta rabbigaa waxaad ula hadashood u bariday si yani xeel dher ilaahayna wixii uu ku ballan qaaday waa kuu oofinaya ee nebi allow yani waxa wey bas buu bas wuu turay nabiga sal lay slam waa u naxay markaasaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa yani uu ka soo baxay meeshii cariishkii yaraa wuxuu ka soo baxay isagoo akrinaya sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur isbahaysatada waa la jebin doonaa dabadana way jeedin doonaan way carari doonaan wuxuu tilmaamayaa marka nin walba meeshii la dhigi lahaa hebel meeshanaa lagu dili doonaa odayaasha hebelna meeshanaa berri la dhigi doonaa hebelna meeshanaa berrita la dhigi doonaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi baryadiisii ilaahay habeenkaa uu baryayey baa marka aayaddu sheegaysa id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum waa dagaalka qaybta ugu weyn wey qaybta ugu weyn dagaalku waa baryada ilahi subxana wa tacala maxaa yeelay guushu yay gacantiisa ku jirtaa ilahay bay gacantiisa ku jirta ilaahayna waxaa wax lagaga helaa inaad baahidaada muujiso ma aha inaad cududaada ku tiirsato ood isku hadlayso ma aha inaad ku tiirsato ood isku hadlayso hubkaaga iyo tiknolojiyadaada iyo horumarkaaga ma aha tiradaada inaad isku hadlayso waa inaad ilahay isku hadlayso subxana watacala markaasaad guush helaysa baryada markaad ilaahay baryayseen ee uu idin ajiibay bal xus baa nebi idinka aqbalay oo uu idin yidhi waxaan idinku siyaabinayaa kun malaa'igta ka mida oo isdaba joogto gurmad ah malaaig baa soo gurmatay oo dagaal ka soo qayb gashay saxaabada nin ka mid ah wuxuu leeyahy anoo nin gaalada ka mida eryanaya oo caydsanaya ayaa waxaan maqlay bu dhawaaq uqdum xayzuum war horay orod horay orod horay or leh ninkii oonan gaarinba waxaan arkay buuhi oo dhacay gaalka ah haddaan fiiriyaba intaasoo nabar baa ku yaalla nebigu u yimi sal lla lay slam wuxu uhi nebiyow xaaladanaa dhacday rasuulku wuxu uhi sal lla lay wasalam sadaqta dalika min madad samaai thalia buu nabig sal lay slam waa runtaa buui gurmadkii samada saddexaad ka yimid ayaa dilay buuhi ninkaa isaga saas maanaa marka malaa'igtu dagaalka si dhabay uga qayb galeen waana u tegi doonaa rabbi oo u tilmaamaya malaa'igta meelaha ay gaalada ka garaaci lahaayeen iyo meeshay isqaabka u dagaalgeli lahayen waa u tegi doonaa marka dagaalkay galeen bal waxaa sugan saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan jibriil inuu nebiga u yimi sal lay slam oo uu yidhi idinka raggiinnii beder ka qayb galay maxaad ku tirisaan oo xaggay idinla joogaan markaasaa nebigu wuxuu yihi waxaanu ku tirinaa kuwa ugu fadli badan ayaanu ku tirinaa markaasaa jibriil wuxuu yihi annaguna malaa'igtii dagaalkii beder ka qayb gashay waxaanu ku tirinaa malaa'igta kuwa ugu fadli badan rag noocaasa marka gurmad noocaas baa xagga sariya samada laga soo dejiya dagaalka galay saas way macana waxaa laynoo sheegayaa marka malaa'igtan la soo dejiyey ee dagaalka ka qayb gashay iyo gurmadkan miyaa guusha keenay maya ha ictiqaadinin baa laleeyahay saas mayna guul keenina malaa'igta waxaa loo soo dejiyey horta in bishaaro laydin dareensiiyo laydin bishaareeyo in ilaahay idinla jiro oo ciidan laydiin soo diray oo gurmad idiin yimid bishaaro inay idiin noqoto ta labaad weeyaane qalbigiinnu inuu ku xasilo markaad aragtaan tiradiinnii oo badatay ciidamo idiin yimid gaaladiioo lallaynayo soo qalbigaa ku xasil maayo walitatma'ina bihi quluubikum ujeeddadaasaa laga leeyay laakiin guusha iyo libta yaa iska leh waman nasru ila min cindi illah saas way macanaa darsiwi malaa'igi guul ma keenin gurmadna guul ma keenin idinkuna maydaan keenin ilaahay baa gacanta ku haya oo keenoo idin siiyey saas way macanaa darsigaasaa layna siinaya id wakti xusnabiyow tastakiituuna aada gargaar weydiisanayseen rabbakum rabbigiin markaad gargaar iyo hiillo weydiisanayseen oo fastajaaba uu ajiibay lakum idinka idin ajiibay nebiga baryadiisii baa laga wadaa alla idinka yeelo idinka aqbalay annii buu idinku aqbalay waata muxuu yidhi rabbi markuu aqbalay annii anigu mumiddukum mid siyaadinayaan ah idin siyaadinaya bialfin kun baan idin siyaadinayaa oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid murdifiina kuwaasoo fangelinaya oo midba mid kale uu faraska gadaashiisa saaray ama ma ahe murdifiina oo isdaba joogaoo si isdaba jooga u imaanaya wamaa jacalahu llah wamaa jacala muusan yeelin alle maa jacala ma yeelin hu damiirkeedu wuxuu u noqonayaa madadka siyaadada iyo gurmadka u noqonaya wamaa jacala muusan yeelin hu gurmadka allahu alle muusan yeelinoo ziyaadadaa kamuusan yeelin ilaa bushraa bishaaro mooye wax kale muusan ka dhigin waa un bishaaro in laydiin bishaaraya daraaddeed wey iyo walitatma'ina inay xasisho daraaddeed bihi gurmadkaa quluubukum qalbiyadiinu inay ku xasilaan iyo taa daraaddeed intaa uwey ujeeddada malaa'igta loo keenay ayib laakiin nasri iyo guul iyo lib mayna keenine waman nasru libta iyo guushu maynan ahaanin ilaa min cindi illahi ilahay agtiisa mooyaane ilaahay agtii mooye meel kale kama imaanin cid kalena gacan kuma hayso ina allaha alle maxaa yeele casiizun waa mid reeyo oo haaliba wey xakiimun oo falsan oo meesha uu dhigayo cizigiisa ilahay subxaana wa tacala xikmad buu ley hada wabilahi tawfiiq w sal llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali saxbi